asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh dhegeystayaal kulanti waana wanaagsan idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysaneysaan kusoo dhawaada xubinta wargeysada waxyaala ay qoreen wargeysada kale the daily nation standard oo subax waliba halkan aad ka dhegeysteen qeybaha dambe dhegeystayaasha fursadan u siino saaka sida kusoo kaakacin kuwa buristeen maqalka idaacadda qeybaha dambe eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan kusoo dhawaada xubinta wargeysada wargeyska hore gacanteeda iminka ku jira dhegeystayaal wuxuu saaka halkan kaga hadlaya qodobo aada u tiro badan dhegeystayaal wuxuu wargeyska marka hore halkan faallo kaga bixinayaa dhegeystayaal kulanka markaasi iyo weliba xisbiga markaasi waa xisbiga one kenyan alliance oo halkan kaga hadlaya saaka boga sideedaad ayuu faafaahin kaga bixinaya waxauna kaga hadlaya kulanka markaasi ay rabaan ama sida ay doonayaan one kenyan alliance in ay ku galaan xisbiga azmiyo lawmoja kalons misoka ay arrimahaasi kaga hadleen dhegeystayaal olsetelehayk waa dugsiyada hoose dhexe iyo secondariga imtixaanadooda oo imikan maanta sidoo kale warbixin dheer laga soo saari doono dhegeystayaal kagana har dabcan kaga hadli doonaan wasiirada isgaarsiinta dalka ee i c t ga misheru sidoo kale wasiirka amniga gudaha doctor fredom tiangi wasiirka waxbarashada magoha iyo ardayda markaasi tir ahaan u fariisan doonto dhegeystayaal wargeyska wuxuu halkan saaka ku qorayay iyadoo taariikhda saaka ku beegantahay sideed iyo tobanka bishan febraayo hal sano ayaa kasoo wareegtay oo kulamo sidoo kale aysan qabsanin wasiirada maxaa dhacay wajeerma la socotaa inay qabto laba gabana iyo sidoo kale laba dhibiti ku-xogeen ama ku-xogeenno inay qabto dhegeystayaal ama ku-xogeenno gabana inay qabto wasiir waxay qabtaa gabana laba gabana iyo laba gabana ku-xogeen dhegeystayaal sida wargeyska saaka bogiiska tabanaad uu qorayo iyadoo aada loo hadalhayo dhegeystayaal aan ku bilaa wargeyska bogiisa hore wiper closo misoka oo xisbiga ka tirsan wiper wuxuu halkan markaasi soo saaray hint ama waxyaala quseeyo xisbiga one kenyan alliance wuuna kaga hadlay isaga iyo dhigiisa dhanka kale ee kanu waa gideon moy waxayna diiradda ku saareen kaga hadleen arrimaha qorshaha iminkan u wada socdo inkastoo soo hadalqaad ama soo carbaabay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waxa uu sheegay in weli ay wada socdaan wada hadallo ku aadan qaabkii hanaanka ee wadanka markaasi lagu hogaamin karo waxa uu sheegay in la dhisayo coalition ama in la dhisayo isku imaatin xisbiyada kala duwan ee siyaasadda iyadoo qura markaasi laga dhigayo hal xisbi ama xisbiyaysi guud waana qaybta markaasi coalitionka wargeyska wuxuu sidoo kale faahfaahintiisa kusii daray halkan wadahadalada dhinacyada kala duwan taabanayso inkastoo laakiin wargeyska uu qorayo uu leeyahay qaybta clomsoka uu sugayo waa qaybta garsoorka ay ku xiran tahay maxkamadda ugu sare dalka ee b b i-da waa maxkamadda ugu sare ee iminkan la taalo go-aankeeda gornole ay soo saari doonto laakiin colonso oo arrintan hordhacayo shalay uu mar uu ku sugnay countiga kisii waxaana uu sheegay in ay qeybaha kala duwan ee hadallada dhinacyada kala duwan ay taabanayso sidoo kale ay qiimeynayaan ama ay darsayaan habka ay doonayaan in xubinimo ay kaga noqdaan dowladda markaasi soo socoto waana dowladda oo kala hogaaminayaan madaxweynaha dalka uhuru kenyaata iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m waa madaxa xisbiga o d m raila odinga kulonso oo shalay markaasi ku sugnaa qeybta uhuru champion tok oo dabcan wadahadalka qeybta ay u dhexeyso azimio la umoja iyo one kenyan alliance azimio waxaana qeybta markaasi xubin ka ah oo markaasi gallant oo ay doonayaan in ay waa dabcan ay ku toosnaadaan qeybta the national unity iskumaatinka wadanka ah dhegeystayaal waxa uu sheegay in habka wadanka u socdo inay sidoo kale kaga maqnaan karin ama sidoo kale ay banaanka kaga maqnaan karin iyadoo ujeedada ay tahay waqtiga lagu wiingelina ama lagu guuleysanayo wejiga u hore ayaa wuxuu leeyahy banaanka taalla haddii wadahadalada ay si waadix ah ay ku dhammaadaan ama ay ku socdaan taasoo dabcan uula jeedo in hogaamiyaasha dhammaan ay kaga guuleysan doonaan doorashada soo socoto madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waa siduu hadalka u dhigay stephen colosomsoka wargeyska saaka boogiisa sideedaad faahfaahin macluumaadka qoreeya dhegeystayaal waxaana wargeyska uu leeyahay afar iyo labaatanka saac ee halkan uu qorayo ee transform kenya ee dabcan waa qeybta dhaqaalaha ay u sinaan doonaan sidoo kalena loo heli doono hanaan hogaamin ay dhammaan ku salaysan tahay yoolka mustaqbalka wadanka hanaanka lagu hagi kara doorashada ee ku salaysan waxaana mustaqbalka uu leeyahay wadanka inuu ku hogaamin doono qeybaha kala duwan waa dabcan qaabta calonso msoka uu sheegayo arrimaha siyaasadiisa iyo arrimaha azimiyo la umoja iyo wadahadalada isagoo sheegay inuu markaasi qiimeynayo madaxweynaha ama uu sharfayo madaxweynaha inkastoo uu dhahay raayala odinga dabcan cid waliba way garanaysaa inaan soo wada shaqaynay oo siyaasadda aan isla soo xagxaganay sida uu hadalku dhigay mar uu shalay ku sugnaa kauntiga kisii wargeyska wuxuu halkan saaka faahfaahin ka bixinaya qeybtiisa bogiisa afraad ee qeybta imtixaanada iskuulada oo iminkan aada iskugu diyaarinayo bogiisa afraad toosu aadna dhegeystayaal wuxuu halkan ka qoraya maxay tahay waxaala ka qoraya saaka waxaa leeyahay qorshaha waa uu soo dhammaystirmayaa waa uuna soo gabagaboonayaa kadib dhinacyada kala duwan ay isku imaanayaan laba dhibic hal milyan oo ardayda caruurta fasalka waa fasalka sideedaad iyo fasalka afraad ee imtixaanada ay u fariisanayaan waxaa wargeyska uu leeyahay in markaasi ay soo xogteen in hogaanka ama hogaamiyaasha wasiirada qeybtooda ay qaban doonaan kulamo kala duwan maanta looga arinsan doona heerka markaas ugu sare waxbarashada uu horkacaya wasiirka wasiirka waxbarashada dalka mogoha wasiirka amniga gudaha docr fred mutiangi wasiirka isgaarsiinta i c t ga mashiru oo ay kaga hadli doonaan arrimaha iqaabta mitinka uu dhici doono waxyaalaha looga arinsan doono qeybaha kala duwan iyo weliba sida loo gaarsiin karo warqadaha imtixaanada iskuulada kala duwan ee gobolada waxaana halkan ay iska adhisanayaan qeybta teknolojiyada qeybta ammaanka weliba in markaasi kormeerayaal caalami ah dabcan kormeerayaal ardayda ay ku sameyn doonaan in markaasi looga fogaada qashka waxaana ay socon doonaan iskuullada imtixaanadooda sida wargeyska uu halkan saaka qoraya arrimahooda ay ka arrinsan doonaan qeybta materialka ama qeybta imtixaanada warqadahooda ayaa iyo weliba agabyadii dhammaan loo baahnaa ayay wasaaradda sheegaysaa inay dhamaystiran yihiin guddiga markaasi macalimiinta shaqaaleysiya ee t s c ayaa markaasi ka codsatay guddiga kuwa waa dabcan kuwa u qaabilsan gobolada in ay markaasi track sameeyaan ama kormeero ay sameeyaan qeybaha sentarka imtixaanada lagu keeninayo kormeeradana ay isha ku hayaan imtixaanada halka iyo siday ku baxayso waa mid codsi ah oo dhammaan kountiyada dhammaan laga codsanayo inay si hufan ay ku dhammaadaan imtixaanada ay sanadkan dhegeystayaal ay bilaabanayso maalmaha soo socda dhegeystayaal sida ay ku cilaamisay guddiga imtixaanada ee dhegeystayaal nek waxaana sidoo kale halkan dhammaan imtixaanada dhammaan loo la geerisiin doonaa ilaa iyo afarta bisha afaraad ee soo socoto waa bisha saddexaad ee maarso afarteeda in dhammaan la gaarsiin doono sida laga soo xigtay wasaaradda labada kun koob iyo labaatanka imtixaanada k c b ga ayaa markaas ku dhacday toddobadii maarso ilaa iyo tobanka halka sidoo kale k c c examination imtixaanada ay dhacday inta udhexeysay koob iyo tobanka ilaa abriil kowdeydii dhegeysta kenya national examination council nek ayaa markaas warbixinta dhaatada ay soo saartay xogta ay soo saartay ku sheegaysa tol ahaan in laba milyan konton iyo lix kun toddoba boqol sagaal iyo toban ay markaas la diiwaangeliyey imtixaanada lagu tijaabin doona ama u fariisan doonaan bilaaban doonto laba isbuuc iminkan laga joogo dhegeystayaal halka hal milyan laba boqol labaatan iyo shan waa hal milyan laba boqol labaatan iyo shan kun lix boqol sagaashan saddex ayaa u fariisan doonaa imtixaanka iskuulada hoose ee dhexe ee primariga ee fasalka sideedaad halka iskuulada sare ee foonfoogana ay u fariisan doonaan sideed boqol koob iyo soddon kun labaatan iyo lix ayaa u fariisan doonaa sida warbixinta ay ku sheegtay dhegeystayaal waxay sheegaysaa neeg in nambarada ay caada koresare usii kaceen oo markaas imtixaanada dugsiga hoose ee primariga usii fadhiisanayaan waxaana sanadkan ku darsameen ilaa iyo soddon iyo afar kun sideetan iyo shan qof ayaa markaas ku darsameen halkan markii loo fiiriyo sanadka hore dadka dawe markii loo fiiriyo toddobaatan iyo sideed kun afar boqol labaatan iyo saddex ardada u fadhiisanayo ayaa dabcan neeg dhaatada xogteeda ku sheegtay in ay tahay kuwa markaas additional ah oo kusii darsameen sida ay xogta ku waramayso meelaha dhegeysta security dabcan dhanka ammaanka ee wasaaradda waxbarashada ay iminkan dabcan ay maanta ka arisan doonaan ayaa markaa waxaa qeyb ka ah oo kulanka markaas kenya school of government lowa kabete ayaa lagu qaban doona kulamadooda waxaana lagu balaarin doonaa sida ay ku sheegaysa mitiyaangi ammaanka oo markaas lagu sugi doono meelaha ammaankooda aysan wanaagsaneyn iyo weliba meelaha markaasi isgaarsiinta ay aada ugu yartahay sida laga soo xiganayo wasaaradda amniga gudaha iyo sidoo kale wasaaradda isgaarsiinta dalka meelo fara badan ayuu wargeyska sheegaya halka wasiirka amni waa wasiirka waxbarashadana uu sidoo kale sii xoojina halkan uu carabka ku adkeynayo qeybaha kala duwan ee imtixaanada iyo weliba manhajka cusub ee c b c dhegeystayaal sideed toban dabcan sideed iyo toban sanadkii hore maanta laga joogaa dhegeystayaal ilaa iyo laleeyahay kulamo kala duwan maysan qabsanin wasiirada wadanka uu hogaaminaya madaxweynaha dalka uhuru kenyaata tani ayaa wargeyska wuxuu leeyahay hal sano ayaa laga joogaa maanta kadib markii madaxweynaha dalka uhuru kenyaata wasiiradiisa ay kulamo kala duwan aysan qabsanin ama sidoo kale aysan soo gudbinin wax su-aalo ah iyo weliba wax cabsi meelaha kala duwan ay kulamada ka dhacayaan ee dadka ayaga hoosmaa ama xogayaashooda ah kuwa hoosmaada aysan soo gudbinin dhegeystayaal halkan wargeyska wuxuu halkan ka faahfaahinaya waxaana sidoo kale wargeyska uu sheegaya in khamiis weliba kulamo kala duwan ay qabsan kareen laakiin sanadkii hore ayaa ugu dambeysay wax markaasi dhaco isbedel ah iyadoo markaas wargeyska uu qorayo in waxyaalo fara badan ee u yaala wasaarada wasaaradaha kala duwan kulankooda la rabana inay qabsadaan sida dastuurka dalka cutubkiisa uu dhigaya boqol iyo soddon in kulamada ay qabsadaan sidoo kalena ay ka adhisadaan iyadoo uu hogaaminayo madaxweynaha haddii madaxweynaha sidoo kale uu joogina uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto attorney generalka xereeraha guuda dalka iyo weliba xogayaasha dhegeystayaal cabinet secretaries dhegeystayaal sidii xogta ay macluumaadka loo rabay in ay kaga arinsadaan ay markaas ku wada heshiiyaan wargeyska wuxuu halkan qorayaa ilaa iyo sagaal iyo toban qodob ayaa markaas biil ah oo wasiirada la doonaya in ay meelmariyaan laakiin indhendheyn iyo kormeer markaas madaxweynaha ay sameynayeen ayagoo xogta markaasi soo gudbinaya laakiin kulamada markaasi uu hogaaminaya wasiirka amniga gudaha doctor fred matiangi ee tan iyo labadii kun iyo sagaal iyo tobankii madaxweynaha uu ku ballaariyey qabashada howlihiisa shaqada dhegeystayaal si uu u kormeero harnaankii howlihii markaas u hayay madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto markaas loogu magacdaray super c s dhegeysa oo wasiirka amniga gudaha doctor fred matiangi haddaba kulamada waxyaalo fara badan ayaa leeyahay in aysan u qabsoomin wasiirada ama wasaaradda oo la doonayo in afarta ajenda ee madaxweynaha dalka qorsho u wato iyo weliba higsiga waa labada kun iyo soddonka ay markaasi ka shaqeeyaan projecta inkastoo laakiin ay dardargeliyeen qeybo ka mid ah laakiin kulamada iyo weliba kalfadhiyada ayaa gaabad ku ahaaya laleeyahay inkastoo laakiin ay sameynayeen howlaha madaxweynaha uu u dirsaday ama ay qabanayeen ama loo igmaday dhegeystayaan laakiin shirarkii caadiga ahaa ay qabsanayeen ayaa aysan qabsanin taasu keentay in dibidhac xoogan uu ka imaado biilalkii la rabay inay ka wada shaqeeyaan dhammaan madaxda akauntiga wajeer ma la socotaa dhegeystayaal in laba gavana uu qaba iyo sidoo kale laba dhibiti ama laba ku-xogeen gavana ah wargeyska saaka bogiisa tobanaad a saaka qoraya kadib markii maxkamadda mayro ku taale ku sheegtay in maxamed cabdi uu markaas xaq u leeyahay sidoo kalena kursigiisa uu sii wato wargeyska wuxuu halkan faahfaahin ka bixinaya sagaaliyo tobankii agosto labada kun iyo tobankii imsiyada ayaa ku gudbiyay dhegeystayaal in ay markaas xilka qaasi ku sameeyaan maxamed cabdi maxamuud abriil afarlabaatanki labada kun koob iyo labaatankii ayaa markaasi sokon kale ama motion lasoo gudbiyay ama xilka qaadis in marka xilka looga qaado kadib tagrifal hantiyadeed ee dowladda countiga uu ku tagrifalay sida ay soo gudbiyeen waa toddoba labaatankii labada kun koob iyo labaatanki gabana maxamuud impich oo allegation oo markaas kutagrifal iyo weliba in xafiiska uu si aan caadi ahayn lacago aada u tiro badan inay ka lunta xafiiska ay kusoo eedeeyeen toddoba labaatanki abriil gabana maxamuud ayaa dowladda maxkamadda u xaqiijiyay ama sheegay in ay tahay mid markaasi lasoo abaabulay oo la doonaya in xafiiska lagu soo qadad qaarna ay ka dambeeyaan sagaal labaatanki abriil labada kun koob iyo labaatankii maxkamadda sare ayaa soo amartay in la joojiyo sanadka ay ka joojiso arrimaha markaasi loogu haysto ama impeachmentka mr mr cabdi waa gabanaha countiga wajere abriil soddonkeedii labada kun koob iyo tobankii sanadka speaker ayaa soo saaray in ay markaasi tahay abriil waa koob iyo labaatankeedii in la fariisan doono kalfadhi caadi ahayn oo afartii may soconayso oo maalin tuesday ah iyo weliba shanteeda oo wednesday arbaco ahayd may iyo dasday oo khamiis ahayd oo lixda lix saddex maalmood ay socotay oo la dhegeysanayay kadibna waxaa markaasi sanadka ay go-aan ku gaareen oo ayagoo markaas ansan u eneyn danaha waa gavanaha countiga maxamed cabdi dhegeysta toddoba iyo tobankii ay ahayd may kadibna xilka ayuu sidaa ku waayay waxaana durbaba loo magacaabay gavanaha waa axmed mukhtaar gavanaha asagana hadda uu hayo oo markaasi debuty uu ahaa ama ku-xigeen uu ahaa maxamed cabdi oo markaasi jitemwa uu dhaariyey dhegeystayaal sida wargeyska uu qorayo qareenka ayaa markaasi raacfaan ka qaatay arrimaha waxaana uu geeyey dhegeystayaal maxkamadda waxaana uu dood fara badan ka taagneyd iyadoo markaasi kiisaska ay socdeen wakhtigaasi ka bilaabto labada kun koob iyo labaatankii may sideed iyo tobankeedii ilaa iyo darada ay ku ekeed dabcan ay soo saartay maxkamadda meru in ay tahay mid lagu tagrifalayo hanaanka iyo weliba in emsiyada ay hanaankii wadada la rabay inay raacaan aysan raacin ay ku aadaneed gabanaha countiga countiga wajeer maxamed cabdi inkastoo asagana hadda axmed mukhtaar uu raacfaan ka qaadanayo koob iyo labaatan maalmood u haysto hanaanka ay kusoo saartay maxkamadda meru ee ku aadan maxamed cabdi maxamuud dhegeystayaal waa gabanaha countiga kan hadda hayo waa gabanaha countiga ee waa axmed mukhtaar waa midda hadda ah dhegeystayaal gabana ah loo dhaariyey halka kii hore laga qaada siraafan u qaatay haddana wuxuu tilmaamanaya sheeganaya inuu yahay gabanaha gabana waa laba dhibiti gabana waa laba countiga wajeer haddaad ogeen saaka dhegeystayaal muscab waqtiga ila tegay ka raali noqda dhegeystayaal
hagaag wargeyska daily nation ayaa soo qabanaya dhegeystayaal wargeyskani bogga ugu hore maanta waxa uu markaasi warbixinta ugu hore ee uu ku qoray waxay ku saabsan tahay dhankaas iyo lacagaha iyo budgetka loo qorsheynayo amaba waxaa loo yaqaano new proposed budget kaasi oo waxaa leeyahay iminka mar kale khilaaf iyo weliba dagaal uu ka dhex mari doono garabka madaxweynaha iyo weliba garabka ku-xigeenkiisa waxaa leeyahay garabka madaxweyne ku-xigeenka ayaa iminka waxa ay soo wadaan amaba dabada ka riixayaan in wax laga dhimo waa bajetka iyo weliba lacagaha iminka loogu talagalay qoondada lacagahaasi oo ay ka mid yihiin in konton bilyan oo shilinka dalka ah markaasi loo weeciyo dhanka iyo ganacsiyada yaryar waxaa loo yaqaano micro small iyo enterprise medium enterprise waxaa loo yaqaano msmes kuwaasi oo sidoo kale ka mid ah amaba ah hanaanka uu madaxweyne ku-xigeenka iminka ugu ololeysto doorashadiisa waxaa loo yaqaano bottomap iyo in dhaqaalaha hoos laga soo dhiso kooxdiisa xildhibaanada baarlamaanka ugu jirna iminka waxa ay leeyihiin waa in lacagahaasi konton bilyan oo shilinka dalka dhankaasi la geliya ama loo weeciyo ha loo weeciya waxay leeyihiin sidoo kale lacagahani waxaa laga jarayaa waa in laga jara xafiiska madaxweynaha iyo sidoo kale xafiiska wasaaradda ama dhanka wasaaradda arrimaha gudaha iyo iskuduwidda howlaha qaran ayay leeyihiin dabcan waana mid iminka baarlamaanka dood adag ka dhalin doonto ayaa leeyahay waa isbedeladaasi ayayna doonayaan in ay horgeeyaan guddiga dhankaasi iyo lacagaha iyo qoondeynta u qaabilsan baarlamaanka dalka dhegeystayaal sidoo kale waxaa leeyahay warbixinadan ama isbedeladani waxaa qeybka ah in afar boqol sagaashan iyo shan bilyan oo shilin la gaarsiiyo lacagaha la siiyo kountiyada ama ismaamulada iyadoo iminkay tahay saddex boqol iyo toddobaatan saddex boqol iyo toddobaatan ha laga qaado oo afar boqol iyo sagaashan iyo shan bilyan ha la geeya ayay leeyihiin sidoo kale bajetka qaran ha laga markaasi dhigo hal dhibic shan bilyan hal dhibic shan trilyan ay leeyihiin oo ha laga soo qaado hal dhibic lix saddex trilyan waa isbedelada markaasi ay doonayaan garabka madaxweyne ku-xigeenka iminka dabada ka riixayaan dhegeystayaal waxaan leeyahay iminka iyaga iyo weliba garabkaasi madaxweyne uhuru kenyatta dood iyo weliba dagaal ayaa dhanka iyo baarlamaanka iyo mooshinka iyo doodaasi ka dhalan doonta sidoo kale dhankaasi iyo waaxda waa amaba wasaaradda maaliyadda ayaa iyadana waxaa leeyahay waxay ka cagajidaysa amaba kasoo horjeedaa isbedeladan ay doonayaan xildhibaanadan la safan madaxweyne ku-xigeenka ay ku doonayaan in wax looga bedelo waa lacagaha loo qondeynayo waaxyadaha kala duwan ee dowladda dhegeystayaal dhanka bogga lixaad ee wargeyska daily nation ayaanu u kaceena waxaana uu ku saabsan yahay waa kiiska ku saabsan qareenka isagu markaasi qeybta ka ahaa kiiskii madaxweyne ku-xigeenka dalka ee maxkamadda cadaaladda i c c da waxaana leeyahay qaar ka mid a waa dadkii markhaatiyada ahaa ayaa iminka waxaa lagu eedeynayaa inay laaluush qaateen iminkana sida wargeys ku qorayaba waxaa kuwa iyagu dacwadani dib usoo nooleeyey ay ku doodayaan ama leeyihiin lacagahaasi laluushka waxay ka imaanayaan dhanka madaxweyne ku-xigeenka iyo sidoo kale qareenkani lagu magacaabo paul gujeru oo isagu iminka dacwadani ay ku furan tahay waxaana la doonay ma la eegayaa sida uu isku difaaco iyo sidoo kale in ay suurtagal tahay in kiiskii madaxweyne ku-xigeenka dib loo soo nooleyn karo mar haddii ninkani uu isdifaaci waayo dhegeystayaal bogga sagaalaad ee wargeyska ayaanu aadinaa dabcan waqtigayna haya waxaa markaasi laleeyahay ku-xigeenada gudoomiyaasha amaba commissionka wax loo yaqaano county commissioner amaba deputy county commissioners kala bar ismaamulada dalka ayaa waxaa iminka lagu sameeyey isbedelo ay wargeysku leeyahay iyadoo ay soo dhowdahay amaba iminka lagu jiro xili doorasho doorashada dalkana waqtiga loo astay dhexleedna ay markaasi bilo yar ka harsan yihiin waxaa madaxweynaha iyo sidoo kale waaxyada dhankaasi iyo amniga ay isku dayaan ay leeyahay inay wax ka qabtaan arrimahaasi halkaa iminka ay ku qosbanaadaan in la bedelo waa dadkaasi iyaga loo yaqaano subcounty commissioners iyagu maamula ee deegaanada iyo sidoo kale ismaamulada dhegeystayaal sidoo kale isla boga sagaalaad wargeeska waxa uu ku qorayaa ma uu leeyahay ma saxiixan doono ama mala saxiixan doono annagu waa barasabayaasha sidaasuu leeyihiin wasaaradda caafimaadka heshiis kale oo ku saabsan dhankaasi caafimaadka lama saxiixan doono ayay leeyihiin waxaa wargeysku sidoo kale intaasi uu ku darayaa in waxaa loo yaqaano waxaa loo yaqaano dhegeystayaal waa medical equipment under the managed equipment service waa dhankaasi m e s oo ay kala siixdeen ismaamulada mabarasabyada sidoo kale wasaaradda caafimaadka ee heer qaran ayaa iminka toddoba sano oo ay ku jireen qandaraaskaasi iminka uu soo ilaaday ama sanadkani ayaa ugu dambeysa balse wasaaradda caafimaadka ayaa mar kale usoo bandhigtaa leeyahay in ay qandaraas saxiixdaan halka ay gafanada ama barasabyada iyaguna ay leeyihiin qandaraas dambe lama saxiixanayn oo halkaasi ayuu ku egyahay warbixinta ugu dambe boga ugu dambe ama boga markaasi ugu dambe wargeyska waxaa iminka laleeyahay kaarka caymiska caafimaad ama qaran ee caafimaadka n h i f ayaa waxaa imikaba mawaaxdaasi ay qorsheynaysaa in lacagaha laga gooyo dadka iyagu shaqeeya ay kor u kacaan halka waa ururada iyagu dadka markaasi ay ku bahoween shaqaalaha dalkana ay kasoo horjeesteen arrintaasi dabcan waxaa la leeyahay boqolkiiba hal dhibic toddobo waa in mushaaraadka laga gooyaa dadka iyagu aan rahde laga gooya lacag intaasii dhan mushaarkooda dadku iyagu qaadanaya mushaarka ka badan boqol kun oo shilinka dalka ah dadka qaadanaya boqol kun oo shilinka dalka mushaar ahaan waa in hal dhibic toddobo mushaarkooda loo weeciyaa dhankaasi iyo kaarkaasi n h f ka loo yaqaano kaarka caymiska qaran caafimaadka si markaasi waaxdaasina u noqoto mid soo kabacda ama soo dhista balse arrintan dooda ee ka taaganaya leeyahay iminka oo ururada shaqaalaha dalka waa ay kasoo horjeedaan ama diidan yihiin dhegeystayaal wax ka yar shan daqiiqa ayaa noo harsan dhankaasi iyo dhegeystayaasha ayaan doonayaa inaan u kaco aanu fursad u siino si ayna la wadaagaan goobahay subaxni ku waabariisteen iyo jawiga guud eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber iyo eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan bal yuusuf dhegeystayaasha wicitaanada ku jira haddii aad fursadda siiso هلو ستار اف ام
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة جمعة مدة سودورا Waxay wahay aanish waay sister.
هيا سوستو نوغو ورانا مش
Masha Allah, suusta halka ugu suganahay hadalhaan midaysa jawiga aadka u tusiyahay waa hadalhaan malhamdaadisa ganacsiga kasuustayahay.
مهم.
Adeegyadiisa xajilbaan la samaynaya.
waa mahadsan tahay dhegeystaha kale halow halow dhegeyste hagaag dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay mar kale dib usoo beegso xigaan siinaynaa halow star f m halow halow dhegeyste hagaagka xamud ah in cilada ka jirta dhankaasi iyo qadadka ee dhegeystayaashaan usmaqli la-aanahay xigahaasi yuusuf hagaag dhegeystayaal kooban ayaan doonayaa dabcan aan fursada siino walow amoodo inaan usmaqli la-aanahay qaar ka mid ah dhegeystayaasha halow star f m halow dhegeyste hagaag ee waa tahay dhegeystayaal waxaa moodaa in dhankaasi wicitaanada ay cilad ee farsamo ka jirto asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin gobolbaa joogtaan iyo sulbaaduna maqlaysaan halkan waa sta f m codka gobolka waqooyi ee beri taariikhdu waa sideed iyo tobanka bisha labaad ee februaayo sanadka labada kun labaiyo labaatanka waa jimcaha dhegeystayaal aalaba barnaamijka hogaanka waxaanu ku eegnaa waa dhankaasi iyo xaaladda dalka siyaasadda iyo waxyaabihii ugu dambeeyay xaaladda dalka ayaan mar walba waa isniin arbaca iyo weliba jimca aad markaasi ku dhegeystaan ama kaga dhegeystaan ama kaga bogataan barnaamijka hogaanka si wada jir ah waxaa idinkugu daadihin doonaa anigu waa musa ismaaciil iyo weliba saaxiibkayga yuusuf bakad hagaag dhegeystayaal barnaamijka hogaanka maanta dhankaasi iyo siyaasadda ayaanu ku eegi doonaa iyada oo aanu ogsoonnahay in doorashada dalka ka dhaceyso waa bisha sadeedaad sagaalkeeda sanadkan labada kun laba labaatanka aanu kusii siqayno maalinba maalinta ka dambeysa sidoo kalena ay isbedelo siyaasadeed dalka ka dhacayaan mid heer qaran iyo sidoo kale ilaa iyo mid deegaan waxaan maanta eegi doonaa waa wadahadalla si dhow markaasi uga socdaa amaba u dhexeeya kooxda azimiyo la umoja ee garabka raila odinga iyo madaxweyne uhuru kenyatta iyo weliba dhankaasi iyo oka ee kalonzo musyoka iyadoo la sheegayo in sidoo kale ay suurtagal tahay in maalmaha soo socda lagu guulaysto wadahadalladaasi oo mar kale ay dib u soo noqdaan wadashaqaynta dhex maraysa raila odinga iyo weliba kalonzo musyoka ayaanu ku eegi doonaa barnaamijka dhegeystayaal waxaana maalinkii shalay hadsi cad arrintaasi u sheegay una qeexay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee waddanka kalonzo musyoka dhegeystayaal hogaamiyaha wipa kalonzo musyoka ayaa waxa uu si cad u sheegay dhegeystayaal in heshiis u dhexeeya isbahaysiga one kenya alliance ee loo yaqaano oka iyo weliba hogaamiyaha o d m ee dhankaasi azimio laumoja uu dhowaan soo guuleysan karo mr kalonzo ayaa sheegay in inkastoo aan weli la isku afgaranin qaabka ay wax u dhacayaan haddana wadahadallada ay socdaan waxa uu shalay ka hadlayay magaalada kisii kalonzo ayaa sheegay in heshiiskani uu horseedi doono in la sameeyo isbahaysi weyn oo wax ka bedela tartanka lagu jiro xilka madaxweyne ee uhuru kenyatta dhegeystayaal hagaag aan dib u milicsano bal dhegeystayaal isbahaysiga oo ka waxaan ogsoonnahay in sanadkii labadii kun kowiyo labaatankii lasoo dhisay isbahaysigaasina waxaa markii hore ay ka koobnaayeen kalonzo musyoka gideon moyi moses wetangula iyo weliba musalia modavadi laakiinse waxaan ogsoonnahay in bilo ka hor ay ka baxeen moses wetangula iyo weliba musalia modavadi ayna ku biireen garabka madaxweyne ku-xigeenka william ruuto waxaa loo yaqaano kenya kwanza halkaasi waxaa iskugu soo haray gideon moyi iyo weliba kalonzo musyoka balse waxa ay sameeyeen dadaallo waxayna isku dayeen in siyaasiyiin kale oo hogaamiya xisbiya siyaasadeed oo kale ay gaaraan waxaana kusoo biiray naag haweeneyda hogaamiso ee loo yaqaano martha karua naag kenya hogaamiso kana soo jeeda gobolka bartamaha dalka sidoo kale cyrus jirongo ayaa isna qayb ka soo noqday halkaasi dhegeystayaal jim wanjigi ayaa ka mid ahaa walow maalmaha dambe sidoo kale aa moodo in ay markaasi xidhiirkooduba amaba uu ka qaybgelin ololahooda siyaasadeed balse waxaa jira in kalonzo musyoka iyo sidoo kale isbahaysigii amaba midkan iminka asaga uu hogaaminayo oo aan ogsoonahay in asagu yahay ninka halkaasi ugu awood badan waa oka ay leeyihiin anagu haddiiba mar isbahaysi aan samaynayno hal wadda ayaa noo furan waana in aanu ku biirno azimio laumoja amaba garabka raila odinga balse marnaba suurtagal ma noqonayso in aanu ku biirno dhanka iyo waxaa loo yaqaano kenya kwanza ee garabka madaxweyne ku-xigeenka iyo weliba xulafadiisa siyaasadeed ee cusub waxaan ogsoonahay sidoo kale in gudoomiye ku-xigeenka guddi amaba xisbigaasi wipa maalinkii shalayaad uu sheegay inay suurtagal ahayn marnaba wada shaqeyn dhexmarta xisbigiisa iyo william ruuto balse waxaan maanta diiradda saarayno ama focus garayno oo arrintan in markaasi ay wada shaqeyn dhex marto amaba iminkan heshiiskoodu guunaanad uu marayo alaleeyahay ama waa lasoo gabagabayn karaa waa heshiiska dhex marayo oka iyo weliba azimio waa dhanka kalonzo iyo weliba raila odinga iyadoona ogsoonahay in arrintan amaba xantan maalmihii lasoo dhaafay aysan suuqa ka maqnayn marar badanna lagu eedeynayay kalonzo olol ahaa waxa ay u dhowdahay inuu kusoo biiro garabka raila odinga amaba azimio laumoja maalinkii shalay heed kalonzo musyoka waxa uu ku sugnaa ismaamulada kisii iyo weliba nyaamyara dhegeystayaal halkaasi oo taageerayaashiisa uu kula hadlay sidoo kalena siyaasiyiin ka soo baxay xisbiyada dhankaasi a n c iyo ford kenyana uu kusoo dhaweynayay xisbigiisa cusub ee loo yaqaano aanrada xisbigiisan waa wipa iyo weliba isbahaysigiisan cusub ee loo yaqaano oo ka dhegaystayaal balse arrinta xusida mudan waxay tahay iminka waa wadahadaladani bilowday waxaa kalonzo musyoka uu halkani ka faa'iidi karo iyo sidoo kale faa'iidada u leedahay garabka azimiyo kalonzo wuxuu leeyahay anigu wadahadal toosa ayaan la leeyahay si gaara wuxuu yidhi madaxweyne uhuru kenyatta iyo raila odinga weliba hadallo badan ay halkaasi ka sheegay waxa uu yidhi waxaan soo wada shaqeynay raila odinga labadii kun saddex tobankii iyo labadii kun iyo toban todobadii oo aan madaxweyne ku-xigeen labadii marba u soo noqday waanu guulaysan waaynay laakiin iminkan tookadan safartan labada kun labaiyo labaatanka waxaa la joogaa xilligii guusha xilligii kenyaanka shacabka ay markaasi u riyaaqi lahaayeen oo anaguna horusocodkeennu aanu muujin lahayn ayuu leeyahay waa dhegeystayaal waxaan ogsoonnahay haddii aan markaasi dib u eegno ninkan kalonzo msioka waxa uu isagu kasoo jeedaa gobolka ukambani gobolkaasi ukambanina waxa uu ka kooban yahay saddex isu maamul goboleed oo iyagu aan ogsoonnahay sidoo kale in doorashadani si aada lagu xisaabtamayo maadaama ay ka mid yihiin gobolada ugu codka badan marka laga soo tago gobolka bartamaha dalka dabcan waxaa leeyahay waa gobolka kale xigi kara ee codadka ugu badan halkaasi ka imaani kara waana wax weyn ayay u goonaysa ayaa leeyahay garabka raila odinga iyo weliba azimiyo iyo madaxweyne uhuru kenyatta in kalonzo msioka uu soo helo waxaa saas loo leeyahay waa maxay waxaa sidaas loo leeyahay waa- waa- waa sababta ah saddexda barasab ee halkaasi kasoo kala jeeda ismaamulada kitui machakos iyo weliba makueni waxa ay iminka si toosa ula safan yihiin raila odinga Wa- waxaa leeyahay haddii ay helaan kalonzo musyoka oo afar ay noqdaan waxaa halkaasi marka- eh, iska cadaanaysa amaba u sahlaynaysa raila odinga in in ka badan boqolkiiba xitaa lagu qiyaaso siddeetan iyo wax la mid a uu halkaasi cododka ka soo helo taasina waxay u sahlaysa ayaa leeyahay inuu ku guulaysto doorashada soo socota dabcan waa sababtoo loo leeyahay halkaasi waxaa eh, kuura amaba cododka halkaasi ama codbixiyaasha iska diiwaangeliya waxay dabcan ku dhow yihiin amaba gaarayaan saddex milyan haddii aan markaasi fiirino eh, waana waa meel amaba gobol aad iyo aad loogu xisaabtami karo ayaa la leeyahay kalonzo msiokane wax baynu yimika u goonayaa maadaama sidoo kale ay jiraan cadaadis uu gofanayaashaasi iyo dadka shacabka kala kulmayo oo ah marba haddii uu isbahaysi samaysanayo marba haddii uu cid ku biirayo waa inuu ku biiraa garabka raila odinga ee uu marnaba ku biirin dhankaasi iyo madaxweyne ku-xigeenka dhegeystayaal waana sababta iminka loo leeyahay amaba kalonzo u leeyahay annagu wada hadal ayaanu markaasi la yeelanaynaa garabka azimiyo taasina waxay sahlaysaa ayuu leeyahay in markaasi aanu guusha dhankeena marto oo hanano dhegeystayaal Eh, waxa uu sheegay in wadahadalada ay hormuud ka yihiin madaxweyne kenyatta raila odinga iyo weliba hogaamiyaasha kale ee oo isbahaysigaasi oo ka eh, waxaanay ka kooban yihiin saanu sheegnay kalonzo gudoomiyaha guddiga am- aanrada xisbiga eh, kano gideon moyi hogaamiyaha na kenya martha karua iyo cyrus jirongo ee xisbiga dimuqraadiga united kalonzo waxa uu markaasi ku faraxsanaa ama uu yidhi eh, inay dhowaan heshiis gaari doonaan wakhtigii ayuu yidhi lagu guulaysan lahaa doorashada madaxweynaha ee wareegani koowaad waa ay soo dhowaadhay ama soo dhowdahay waxaanu ku jirnaa wadahadal si arrintani loo xaqiijiyo waxaan wadahadal kula jirnaa hogaamiyaal aanu isku fikir nohnaa ayuu leeyahay kalonzo msioka dhegeystayaal waxaa markaasi eh, waa hadaladiisii maalinkii shalay haddii sifo
waa tahay muscab aad baad umaasan tahay Eh, dabcan eh, kalonzo msioka muscab oo markaa fiiriso en, dabcan wuxuu hadda haystaa xisbi laakiin taageero ma haysto sida warbixin lagu soo saaray en, dabcan eh, daraada la soo saaray markay ahayd waa arbacadii waxaa la sheegayaa in tira ahaan tirada guud ee wadanka uu haysto hal dhibic hal boqolkiiba marka waxaa u malaysaa marka hadda inuu ku qasban yahay in uu madaxweynaha iyo weliba madaxa xisbiga o d m raila odinga in markaa khulafo ula samaysto isagoo u adeegsanaya one kenyan alliance ee markaa fiirso meesha laga soo doorto ama sidoo kale meesha ay ku badan yihiin qowmiyadiisa ama eh, dhanka eastern waa lower eastern dhegeystayaale waa dhanka ukambani dhege Eh, muscab markaa fiiriso ukambani ra- een, raila oo dabcan raila odinga ayay boqolkiiba wataana leeyahay ilaa iyo soddon iyo afar boqolkiiba markaa fiiriso ukambani ay wataan marka laga soo tago analeo jabjab oo afril mutua iyo sidoo kale eh, saddexda gavana oo imikan u eg kuwa markaasi isla socda oo hal garab ay yihiin Eh, raila O- eh, raila odinga wuxuu kaga faa'iidaysanayaa in markaa meel cilo uu soo istaagi doono madax xisbiga o d m waa madax xisbiga wiper calonzo misoka waana mid hadda keenayso in uu madaxweynaha dalka uhuru kenyatta laakiin muusoo hadal qaadin in uu wadahadal uu u socdo asaga iyo raila odinga laakiin wuxuu sheegay in wadahadal ay u socdaan asaga iyo madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waana madaxweynaha markaasi ka dhigay sidoo kalena shaqo u raadiyey xilidii labada kun sideed tobankii hanshe kadib sidoo kalena aada iskugu dhawaayeen dabcan arinta jirta waxay tahay kalonzo maalinkii shalay heed ayuu hadlay waxaana uu yidhi wadahadalada waxaanu si toos wadahadal ugula jirnaa madaxweyne uhuru kenyatta laakiin taarikhda reela ayuu soo sheegay wuxuu yidhi labadii kun iyo saddex iyo tobankii iyo labadii kun iyo toban iyo toddobadii waxaanu ku wuxuu yidhi doorasho ayaanu galnay waanu fahm waana afkeeda laakiin tookadan haddii aanu muxuu dhahay amaba safartan haddii aanu isbahaysi samayno waan markaasi ku hanweynahay amaba waxaan aaminsanahay inaan ku guulaysanayno taasi oo micnaheedu ah waxaan wadahadal kula jiraa garabka azimiyo haddii madaxweynaha lagu dhahana dabcan waa iska caddahay oo waa azimiyo madaxweyne waxaan ogsoonnahay inuu si toosa u taageerayo raila sidoo kalena xisbiga jubli isna uu qeyb ka noqonayo isbaahaysigaasi azimiyo laumoja ee uu hogaamin doono raila odinga yusufu
waa sax muscab sida aad sheegtay laakiin hadda markaad fiidhiso horaan wuxuu taagnaa kalonso masioka meel dhexdhexaad ah muusan filinaynin asxaabtii kaga baxday sida musele mudavadi iyo sidoo kale moses otongula in meel kale ay kaga baxayaan waa garab aada ugu tashanaya sida guddigii farsamada horaan ay sheegeen waxaa arrintan gadaal ka riixaya asxaab kale oo doonaynin ama doonayeen in ay kala jebiyaan sidoo kalena maysan ogoleen waxaa dabcan la sheegaya in dhinacyada kala duwan sida xisbiga u d a iyo xisbiyada markaasi dhinaca xisbiga o d m iyo sidoo kale madaxweynaha dalka uhuru kenyatta mayn rabin in oka one kenyan alliance in hal wada ay maraan one kenyan alliance haddii xitaa imikan hal ay ku istaagto ama sidoo kale ay raaceen dhanka u d a oo dhanka madaxweyne ku-xigeenka ama sidoo kale azimiyo ay raaceen waxaa laga yabaa in ay markay doorashada ay dhacdo barbar barbar ay ku dhacdo sida qaar ay saadaalinayaan kuwa waliba aadka ugu taqusan dhanka doorashooyinka waxaa leey aad bay iskugu dhow yihiin madaxweynaha dalka madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto ee xisbiga u d a haddii uu madaxweyne maanta uu tartan ku soo baxo asaga iyo raila odinga waxaa laga yaabaa doorashada tirada laga rabay ee fifty plus one inay markaasi soo bixi weyso sida ay aada iskugu dhaween ama sidoo kale shacbiyad wataan waa markii haddii loo dareero markaasi wejiga labaad waxaa laga yaabaa in ay ku soo baxaan one kenyan alliance fursadaas ayada way jirtaa laakiin tani kama dhowr sugayso wuxuu hadda raila odi dabcan waa stephen closo misoka waa madaxweyne ku-xigeenkii hore dhegeystayaale wuxuu hadda u arkaa fursada taagan in aysan ay ka lumin taasi hadda wanwan uu markaasi siyaasadda uu uga faa'idaysanayo one kenyan alliance madaxweynaha dalka uhuru kenyatta muscab markaa fiiriso maada karwa ayay qayb isleeyihiin maada karwa dhadhexaadka imika dhexda taagan tahay dhanna waxaa ka jiidaya dhanka azimiyo laumoja waa dhanka raila odinga halka dhanka kale uu ka jiidaya sida hadda warbixin lasoo saara lagu leeyahay waxaa markaasi looga ballan qaada lacag aada u tiro badan in maada karwa ay dhanka madaxweyne ku-xigeenka ay soo aado ay ka soo baxdo one kenyan alliance dhexda hadda taagan tahay go-aankeeda rasmi kamay gaari inkastoo laakiin maanlaxda ay ku dhawaaqda in one kenyan alliance ay qayba ka tahay hadda dhexda ay taagan tahay gideon moy asaga kanu ka tirsan horaan ayaa loo sii ogaa oo xan fara badan ay soo baxaysay inuu wato madaxweynaha dalka uhuru kenyatta dabcan oo haddana la safan dhanka raila odinga asaga tirada kuma jira marka wuxuu leeyahay haddii asxaabtii ee meelo badan ay ku kala jiraan suma laga yaaba in meel cilaa soo istaagto xitaa markaa fiirso oo kambani clonso misioka meel kuma haysto oo meel cila ayuu ka taagan yahay marka wuxuu leeyahay qaybta markaas ugu sare dowladda bal dib ha usoo noqonin oo deegaanada ha kusoo noqonin bal meelihii ugu sare ee wadanka horaan aad ka joogtay waa in markaa iminka madaxa kala gashaa hadda wuxuu leeyahay wadahadal ayaa noo socda waxyaalaha qaar ay ku heshiiyaan waxyaalaha usoo bixi doonaan waxyaalaha hadda azimiyo laomoja ee lagu heshiin karo ayaa haddana loo fiiraya professor manyora wargeyska the daily national fila in shalay markuu qorayay warbixinta b b ida kaga hadlaysay waxaa leeyahay go-aanka hadday ka gaaraan guddiga oo maxkamadda ugu sare dalka gabadha ay hogaaminaysa mada come waxaa leeyahay raila odinga madaxweyne uhuru kenyatta fursad weyn ayaa usoo baxaysa waana halka uu ka gaadayo stephen closo misioka oo madaxweyne ku-xigeenkii hore ee xisbiga wiper waxaa leeyahay ma rabo wax walba inuu ka hordhaco laakiin wuxu uu rabaa inuu dadka uu madadaaliyo ilaa markaa go-aanka ay kasoo baxda maxkamadda ugu sare haddii maxkamadda ugu sare go-aanka ay kasoo baxda ku sheegta b b ida inay shaqeynayso ee soconayso oo sax ay tahay waa sida imika la saadaalinayo rajo weyna gelinaysa madaxweyne uhuru kenyatta iyo sidoo kale madaxa xisbiga o d m raila odinga b b ida waxyaalo fara badan ee rajeynaya marka closo misioka wuxuu leeyahay waxba waliba ha ka hor dhicin intana saaxiib kala noqo madaxweyneha uhuru kenyatta azimiyo ahaana qayb markaasi qof soo geli rabo dadka kaga sii dhaadhici sidoo kalena one kenyan alliance aa baaqi kusii had masala kusii jiro ama aad kusii jirtid haddii marka maxkamadda sare ay soo saarto guddiga dabcan ay soo saarto kama dambaysta waxaa markaasi laga yaabaa in saxda ah haddii afti la qaadayo lix dabcan inkastoo doorashada ay ka dhimantay lix bilood laakiin waxay noqonaysaa markii doorashada ay dhammaato kadib in had marka afti la qaado haddii maxkamadda sare ay dhacdo ama haddii lacaga loo helo ee markaas laiskuula qabto sida horaan markaas ay soo jideen xulafada markaasi madaxa xisbiga odm raila odinga in doorashada iyo b b i aftida markaasi laisla qabto inkastoo taasi guddiga doorashooyinka xudaha i b c ay ka cudur daartay sheegtana in markaas laisla qaban karin ay sidoo kale adag tahay afti iyo sidoo kale doorasho kalonzo misioka hadda jirongo mada karuga iyo gideon moy ayaa hadda isla socdaan oo hadda xulufo ay ka yihiin oo ooxe markaas gobolada qaar ay ku wareegayaan inkastoo laakiin isaga shaki uu ka qabo laakiin waa saaxiibadiisa sidii hore sida dabcan waxaan filaya isbuuci hore inay ahayd kalonso misoka mar uu hadlayay wuxuu leeyahay cid markaas laisku aamini karo ma lahan wuxuu leey wixii waa siyaasad siyaasad hadda meeshay taagnaato adig mowqifkaada keliya ka taagno laakiin mowqif qof kale ha ku taagnaanin dabcan waa sida hadaladiisa ka mid ah mowqifkaada ku taagno laakiin qof mowqif kale oo siyaasad qof kale ha ku taagnaanin dabcan wuxuu la jeedaa wuxuu markaas dabataagan yahay asxaabtii hore muscab markaa fiiriso stephen clonso misoka dadkii aad iskugu dhawaan waa moses otangula iyo sidoo kale musale mudavadi musale mudavadi hadduu meesha uu ka baxay uu ka tegey uuna dhanka madaxweyne ku-xigeenka aaday marka marka maxaa ku yaala saaxiibkii aad markaas ku tashanaysa waa labada qofoo taagnaayeen haddana lahaayeen qofka madaxweyne ka dhigana one kenyan alliance stephen clonso misoka musale mudavadi musale mudavadi markii laisku raaco qeybta markaas farsamada guddiga farsamada stephen clonso ay ka hormaanayaan haddii kuwa laisku raaca clonso misoka kuwa farsamada guddiga farsamada musale mudavadi ay ka hormaanayaan dabcan waa tii markaas lahaa qaylo fara badan iyo weliba fargelin xoogan ayaa markaas ka jirta gudiga farsamada one kenyan alliance yuusuf waxaa xusud mudan dabcan markaanu fiirno arrintan kalonzo masioka arrin dhinacyo walba dhankiisa ka culus ee markaasi uu yahay ninkan haddii dib aan ugu laabano oka isbahaysigii markaasi ay ka wada tirsanaayeen mudavadi watangula isaga waa kalonzo iyo weliba gideon dabcan mar walbo labadan garab way ka cararayeen isbahaysi kale oo maaragtay awood leh oo samaysta sababta loo cararayo waxaa weeye waxaan leeyahay waxaa ugu muhiimsan meeshan dadka arrimaha siyaasadda falaqay waxay kuleeyihiin waxaa ugu muhiimsan laba garab oo awood leh inay halkaas isku hardiyaan sababta sidaas loo leeyahay waxaa weeye waxaa laga cararayaa mar walbo in wareegga labaad ee doorashada la aado sidaas sheegtayba boqolkiiba konton iyo kow in qofkii guulaystaha ah uu heli waayo ilan waxaan ognahay haddii raggan iyaguna ay intay isbahaystaan xulafo kala samaystaan waa waa oka ay awood yeeshaan ay boqolkiiba ama shan ama lix ama toddoba wax saas la kacaan taasi waxay qasbi doontaa yuusufow in labadanba haddii raela uu hormaro amaba haddii ruto uu hormaro ma suurtagelayso in boqolkiiba konton iyo kow uu helo waxay meelahaasi afartan amaba soddon iyo wax ayaa laga ciyaaraya laakiin tani fursadday u tahay sidoo kale ogsoonow ama xusuusnow ninkan waxaa culeys ka haysta dhanka gavanayaasha ama barasabyada iyo isku gobolka kasoo jeedaan waxaan ognahay halkaasi qof walba saddexdaasi barsaba ku walba wuxuu qabaa xisbi alfred mutua xisbi ayuu qabaa kifuda kibwana wuxuu qabaa xisbi sidoo kale gabadhaasi charity ngilu iyadana xisbi ayay qabtaa waxayna si mar walba maalinkii shalay heed ee ugu dambeysay waxa ay markaasi ay sameynayaan isu soo bax iyo olole ay ku taageerayaan waxaan loo yaqaano azimiya ee raila odinga uu garwadeynka ka yahay waxayna mar walba ugu baaqayaan inuu isagu garabkooda kusoo biiro waa kalonzo msioka marka waxaa la is dhihi karaa ninka xagga gobolkiisana culays ayaa ka haystaa oo waxaa leeyahay cododkeenu waa in hal meel aanu iskugu geynaa oo hal wado ama hal jiho aanu u soconnaa waxaa la ogsoon yahay in haddii hal jiho governayaasha u raaco dabcan inay sahla ay u sahlanaanayso raila odinga iyo sidoo kale garabkoodanba inay si fudud ku helaan cododka halkaasi u mascab sidoo kale waxaa leeyahay raila odinga xiise uma qabo stephen calonzo misoka dabcan in badan ayaa laleeyahay wadahadal uu la sameeyey sidoo kalena telefoonka ay ku wada hadleen ku wada sheekaysteen isagoo arrimo fara badan ay doonayeen inay markaas ka wada hadlaan ee azimiyo la umoja laakiin waxaa leeyahay arrimo fara badan uu markaas ka diiday waa markii la as-aasay azimiyo la umoja oo raalli ahada waa markii la as-aasay one kenyan alliance taasi ayaa keentay marka in uu ka quusto raila odinga laakiin hadda stephen caloso ayaa danti wadaa laleeyahay danta iyuu ka fursan la-yahay waxaa leeyahay wuxuu ka cabsanayaa meel cilo inuu kasoo istaago siyaasadiisa horaan ayaa la saadaaliy waxaa leeyahay mustaqbalka dambe horta wuxuu leeyahay xildhibaano haddaad ogeen muscab weliba m c l fara badan stephen closo masoka haddaad ogeen xisbigiisa waa ballaaran yahay laakiin wuxuu uusan qabin shacbiyad laakiin markii lagu leeyahay xisbi qofka uu kasoo daranayo tusaale oo kale maanta xisbiga qayb baad ka ahaan kartaa wipa qayb baad ka ahaan kartaa sidoo kalena deegaankaada waad tegi kartaa waad olaha ka samaysan kartaa adigoo xisbiga keliya dadka ay kugu soo dooranayaan laakiin dadka waxaa leeyahay xisbiga qofka dadka ay kusoo dooranayaan qofka shaksi ay kusoo dooranayaan maahane xisbigiisa asaga lagu soo dooran maayo sida hadda raayla oo kale xisbiga u d a iminka socon laakiin aan weli la ogaanin tirada shacbiyadda uu ka heli doono wadanka ee doorashadan loo kala ogaan doonaa sida markaa fiiriso nasa iyo sidoo kale markaa fiiriso xisbiga xisbiga taladaha ee jubilee waxyaalo fara badan dadka ay ku qaadanayaan ayaa jiray laakiin hadda coloso masoka taasi way ka duwan tahay hadda asagay danta wadaa wuxuuna leeyahay qayb mar ilaa markaa ha ka soo istaagaysa siyaasadaada adigu waxaad badan kagala heshiin karto madaxweynaha wakhtigiisa sii dhammaanayo sidoo kalena fursado faraha badan gadaal laga yaabo in lagaga cariiriyo hadda kulanka uu sheegayo dabcan wadahadalku socdo horaana way u wada socdeen kulamada waa kii xitaa mombaaso ay ku galeen waa kii sidoo kale naivasha kulan ay ku galeen waxyaalo fara badan oo qarsooday waa kii xitaa madaxtooyada ay ku galeen one kenyan alliance laakiinna wax warbaahinta aysan oogeen kadibna wargeyska mid ka mid ah wargeysyada dalka waxaa umalaha daily nation ay ahayd in sanadka ayna soo dhaafanay labada kun koob iyo labaatanka muscab inuu soo saaray sheegana in madaxtooyada uu ku qaabila qaar ka mid ah sida stephen closo misoka muslim mudavadi ford kenya iyo sidoo kale a n c ford kenya asagana iyo sidoo moses otangole ford kenya in ay lagu qaabilay gidimo sidoo kale lagu qaabilay madaxtooyada waxaana qaabilay madaxweynaha waxaana looga arrinsanaya arrimaha geedi socodka siyaasadda iyo weliba sidii loo dardargelin lahaa azmiyo la umoja ee u wato raila odinga madaxweynaha safartu way ka go-antahay in uu taageero raila odinga barnaamijka hogaanka qeybtii labaad ee barnaamijka dhegeystayaal qodobo dhowr ayaanu ku eegi doonaa barnaamijka star f m codka gobolka waqooyi bira nagala socotaan muscab ibakad ayaa barnaamijka idiin daadihinaya dhegeystayaal mar kale barnaamijka xaalada dalka alab waxaan ku eegnaa arrimaha dhankaasi iyo siyaasadda iyo xaalada ugu dambeeya dalka imika maanta waxaanu eegeynaa waa suurtagalnimada iyo weliba wadahadallada imika sida dhow oo u socdo amaba ka dhexeeya garabka azimiyo ee uu hogaamiyo raila odinga iyo weliba dhankaasi iyo oka isna qaybta ka yahay kalonzo musyoka ayaanu markaasi maanta diiradda ku saaraynaa dhegeystayaal waxyaabaha uu markaasi kusoo biirin kara kuna soo kordhin karaa kalonzo musyoka dhanka azimio laumoja sidoo kale waxyaabaha uu ka faa-iidaya isagana hogaamiyaha wiper kalonzo musyoka ayaa si cad waxa uu sheegay in heshiis u dhexeeya isbahaysiga one kenya alliance iyo weliba hogaamiyaha o d m ee dhankaasi iyo azimio laumoja uu dhowaan soo guuleysan karo mister kalonzo waxa uu sheegayaa in inkastoo aan weli la isku afgaranin qaabka ay wax u dhacayaan haddana wadahadallada ay socdaan isagoo shalay ka hadlayay magaalada kisii kalonzo ayaa sheegay in heshiiskani uu horseedi doono in la sameeyo isbahaysi weyn oo wax ka beddelaya tartanka loogu jiro xilka madaxtinimo islamarkaana la doonayo in hogaanka loogala wareego madaxweyne uhuru kenyatta waxa uu sheegayaa in wadahadalladan ay hormood ka yihiin madaxweynaha raila odinga iyo weliba hogaamiyaasha kale ee oka isbahaysiga oka ayaa ka kooban kalonzo gudoomiyaha kanu gideon moy hogaamiyaha nag kenya martha karua iyo cyrus jirongo kalonzo wuxuu ku faraxsan yahay amaba ku faraxsanaa inay dhowaan heshiis gaari doonaan waxa uu leeyahay wakhtigii laga guulaysan lahaa doorashada madaxweynaha ee wareega koowaad waa ay soo dhowdahay waxaan ku jirnaa wadahadal si arrintan loo xaqiijiyo waxaan wadahadal kula jirnaa hogaamiyayaal aanu isku fikir nahna shalay kalonzo wuxuu sheegay in hogaamiyaasha xulafada lah madaxweyne uhuru kenyatta ee wadahadalada u dhexeeya oka iyo azimiyo uu ku jiro xogayaha arrimaha gudaha fred matiangi wuxuu ku tilmaamay matiangi inuu yahay mid ka mid ah dadka jecel midnimada qaran hogaamiyaha wiper waxa uu sheegayaa in aanu wax cuqdad ah u qabin qof kasta oo damac leh iyo in ciid markaasi ciidan midaysan oo isu keena oka iyo hogaamiyaasha la fikirka ah ay noqon doonto bilowga waxyaabaha waaweyn ee imaan doona ayuu yidhi waxa uu intaa ku daray inay u siman yihiin amaba si simani u wada shaqayn doonaan isbahaysigani kalonzo waxa uu ku sugnaa kisii si uu markaasi u suuqgeliyo isbahaysigaasi oka iyo xisbigiisa wiper kooxdiisa ayaa waxaa markaasi hogaaminayay xildhibaanka borabu waa ben momanyi oo sidoo kale ku biiray in markaasi dhankaasi iyo wiper sheegayana iminkaama leeyahay waxaanu diyaar u nahnaa ama aanu doonaynaa ama xildhibaankan wuxuu leeyahay waxaanu diyaarunaana in markaasi garabka azimiyo aanu ku biirno isagoo taageeryaashiisa kula hadlayay ee deegaanka mosoco kalonzo waxa uu ka hadlay safarkiisa siyaasadeed ee rayla isagoo sheegay inaysan samayn doonin qalad ama qalad xukun doorasho bishani aan waa bisha sideedaad ee sanadkani aanu ku guda jirno kalonzo wuxuu ahaa rayla saaxiibkiisa saan ognahay labadi kun saddex iyo tobankii iyo labadi kun toban iyo toddobadii markanne waxaan ku guuleysan doonaa ayuu yidhi wareega koowaad waana sababta aan u hadlayno ama wadahadalada uu jiro madaxweyne ku-xigeenkii hore ayaa ammaan iyo boogaadin u jeediyey dhanka iyo garabka rayla iyo saaxiibadiisa oka isagoo sheegay in aanay ahayn kuwa hunguri shakhsi ah wado amaba dana siyaasadeed iyagu ku taxalluqan haddii wadahadaladu ay miro dhalaan waxa ay dejin doontaa markaasi waa dagaal nabaro leh oo lala galo dhankaas isbahaysiga kenya kuanza ee madaxweyne ku-xigeenka william ruto iyo hogaamiyaasha a n c musale mudavadi iyo ford kenya moses wetangula ee ay dhowaan kusoo biiray dhegeystayaal waxa uu sheegay in haddii ay dowlad dhistaan ay soo noolayn doonaan beeraleyda caafimaadka dadkana markaasi u badiri doonaan dalkani uu noqon doono mid warshadaysan oo wax badani laga faa'iiday dhegeystayaal sidaanuu soo sheegnay sidoo kale waxaa jiray in dhowaan warbixin la soo saaray oo aanu ognahay dhegeystayaal warbixintaasi waxa ay ku saabsanayd amaba ay tahay dhankaasi iyo waa waxaa loo yaqaano tifa pols ayaa soo saartay iyadoo sheegtay in raila odinga iyo weliba william ruto ay si aada isugu dhow yihiin halka kalonzo musyoka sidoo kale la siiyey wax markaasi ku dhowaad boqolkiiba laba in uu helayo taageerayaasha ninkan wuxuu kasoo jeeda gobolka ukambani culeysyo badan ee sidoo kale halkaasi ka jira oo siyaasiyiinta waaweyn ee muugta markaasi miisaanka halkaasi kuleh ay ku hayaan doonayaan inay kusoo biiro kalonzo garabka azimiyo waxaana leeyahay waxyaabaha waxay ka mid tahay u sahlaysa in wadahadaladaasi mirodhal ay noqdaan sidoo kale usoo janjeero usoo jilico garabka raila odinga ayaa la leeyahay dabcan warbixintaasi ama tifa dhowaan la soo saaray william ruto waxa uu helay boqolkiiba soddon iyo sideed halka raila odinga leeyahay maanta haddii doorasho markaasi qaban lahaa boqolkiiba toddobiyo labaatan ayuu helaya ayaa leeyahay kalonzo ayaana kaalinta saddexaad lasoo geliya halka mudavadi kaalinta afaraad lasoo gelinayo yusufow muscab markaa tifa aan dib ugu laabano warbixinta ay soo saartay waxaa leeyahay haddana kaalin uu kasoo gelaya malaha stephen clonzo mishoka dadka warbixinta laga soo ama xogta laga soo arooray dadka waxay leeyihiin madaxweyne ku-xigeen waxaa markaas u kala qalmaan sida musale mudavadi iyo sidoo kale peter kenneth waa dhanka madaxweyne ku-xigeenka waa musale mudavadi halka raila odingana dhanka peter kenneth ayaa laleeyahay kaalin kama soo gelayso one kenyan alliance haddii xitaa markaasi ay la biirsadaan ama sidoo kale ay isla biirsadaan doorashada soo socota ee labada kun laba iyo labaatanka iyo sidoo kale haddii xitaa heshiis ay la sameeyaan laakiin waxaa markaasi suurtagal ah heshiis kale sidoo kale laga yaaba in ay soo baxdo fursado fara badan ay soo baxdo haddii warbixinta saaki aan kaga hadlaynay b b i-da ee maxkamadda sare ee ugu sare dalka ay soo saarto kuna sheegto ama ay dhahdo waa mid markaasi suurtagal ah ay socon karto laakiin warbixinta tifa ayaa halkan tibaaxaysa tilmaamaysa muscabow in boqolkiiba soddon iyo sideed madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruuto uu hogaaminaya haddii doorasho maanta la qabto waxaana soo raaca toddoba iyo labaatan boqolkiiba madaxweynedabcan yuusuf taasi waxay la micno tahay amaba iminka ay noo sheegaysaa in arrinta laga fikiraya doorashadan sanadkan twenty twenty two hal arrin ayaa dadka arrimaha siyaasadda falanqeeya sidoo kale xisbiyada sidoo kale i b c xitaa qudheedu ayay ka fikiraysaa arrintaasina laga cabsi qabo waa iminka waxaa aragtaa yuusufow in labadan siyaasi hal xitaa u gaarin boqolkiiba afartan amaba labadaba soddon iyo labaatan ay ku kala jiraan waxaana muhiimadu laleeyahay waa in boqolkiiba konton iyo kow la helo dabcan labadii kun iyo todoba toban iyo toddobadii waxaan ogsoonahay uhuru iyo raila waa mararkii lasoo saarayay warbixinada sidan oo kale ah ay afartan iyo afar afartan iyo shan afartan iyo lix afartan iyo toddobo afartan iyo sideed mararka qaar ay tegayeen taasi oo u dhaweysa musaashe jubli in markaasi ay ku guuleysato doorashada laakiin arrinta laga cabsi qabo ilaa iminka way soo shacbaxaysaa waa markii la sameey xitaa xog uruurinta markii lasoo sameeyey waxaan leeyahay ma jirto cid iminka si sahlan ku helayso boqolkiiba konton iyo kow ilamaa arintani si wanaagsan ama doorashadu dabcan waxyaabo badan ayaa isbedeli karaa waan ogsoonahay maalmaha soo socda amaba dhankaasi iyo lixda bilood ee harsan muscab hadda doorahadan hadda dabcan warbixintan lasoo saaray waa kuwa hordhaca laakiin waxaa kala ogaan doonaa onaad soo bixi doontaa markii closo masoka hadalkiisa si fiican loo maqlo madaxweyne ku-xigeenka si fiican uu soo baxo waa raalli madaxweyne ku-xigeen ma ah oo madaxweynaha dalka uhuru kenyatta si fiican uu soo baxo iyo sidoo kale raila odinga asxaabtiisa iyo weliba kuwa markaas xisbulxaakimka iminka taladahay madaxweynaha dalka ay dhammaan banaanka usoo wada baxaan guddi la wada eego taageerida weliba xisbiyada yaryar dhammaan kuwa ayaga markaas doonaya inay u istaagaan waxaaso dhan markay banaanka loo soo wada baxo loo soo wada saaro ayaa markaas la qiimeyn karaa iyo weliba saadaashu qofka la saadaalin karaa hadda madaxweynaha mar weliba ka hormara markii warbixin lasoo saaray sida ibsom sonovet ay soo saartay waxay markaasi ku sheegtay ayadana in madaxweyne ku-xigeenka weli uu hogaaminayo wadanka shacbiyad ahaan markii loo fiiriyo laakiin waxaa tani ay daba socotaa haddaba shacbiyad markii laga soo tago haddana waxaa jira waxyaalo qaar oo iska maamul ah ee madaxweynaha hadda mar qaar ee lagu leeyahay lagu xamanayo xulafada markaas madaxweyne ku-xigeenka ay ku xaman ay leeyihiin arrimo faragelin ayaa markaas wadanka ka socotaa ay leeyihiin inay doonayaan inay farageliyaan laakiin taas waan kasoo horjeednaa sida hadda sabina jeg oo mar lagu haystay sidoo kale kasoo horbuuqatay guddiga doorashooyga xudaha i b c arrimahaas eedeymaha lagu haystay kuna sheegtay in ay ayada dad mar ay ku sugnayd shacbiyadda dadka ama u sheegaysay in shacbiyadda labato laakiin aan dhanka madaxtooyada salaadnimo aan ku gelin doono raila odinga waa sida ayada hadalka u dhegtee sida madaxweyne madaxweyne uhuru kenyatta uu ku tegay labada kun toddoba iyo tobankii taasoo markaasi si qaldan ay dadka ay u fasirteen sida ay tilmaantay sheegtana laakiin ay sheegayso in taageerida ay wada eegayaan iyo weliba isku imaatinka dadka shacabka ay doonayaan inay ku taageeraan waqtigan sanadkan labada kun labylabaatanka raila odinga in badan ayuu dhegeystaan soo noqday mucaarad sidoo kalena safartan ama waqtigan ayay ka go-an tahay sidii dowladda ugu milmi lahaa ama sidoo kale u geli lahaa sidii horaanba labada kun sideed iyo tobankii uga dhidhiyay ama u sheegay in waqtigan wax ka dambe uu dowladda uu ka mid yahay ama uu ka tirsan yahay taasi waa midda keenta madax xanuun ku keentana madaxweynaha ku-xigeenka dalka weyne maruto haddaba warbixinta muscabow ee kalonsa saakan kaga hadlaynay asaga shacbiyadiisa dabcan aad ayuu hooseysaa waxaana hadda uu fiirsanaya keliya horan waxaa leeyahay muscab markaa fiirso stephen closo misoka asaga kama go-no inuu markaas madaxweynimo u istaago laakiin u istaagi karaa laakiin muxuu soo hoyin karaa waa su-aashii markaas isweydiinta mudan xitaa haddii uu soo istaago faraha looga qaado waxaa leeyahay wax markaasi kaalin uu kasoo hoyin kara ama uu soo gudbin kara ma lahan boqolkiiba markii loo fiiriyo waxaa laga yaabaa in wax ka yar shan iyo toban kun oo cod ah guud ahaan wadanka inuu helo markii isku celcelisahaan tirada markaas warbixinta tiva ay soo saartay ee ku sheegayso inuu wato boqolkiiba wax ka yar hal dhibic eber dhegeystayaal dabcan waa warbixin aada u kooban ama sidoo kale yar in uu laga yaabo codod aada u tira yar inuu keeno taasi cododkaas yar waxaa markaa laleeyahay waxaa u baahan dhanka garabka azimio la umoja oo markaas taageero oo keenaya haddii la fiiriyo toddoba iyo labaatanka lagu daro tan madaxweynaha dalka uhuru kenyatta u wato shacbiyadiisa haddii lagu daro stephen coloso misioka waxaa markaas laga yaabaa in weli uu kasii horeeyo madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto waxaa leeyahay dhanka bartamaha shacbiyad weyn kuma sii laho oo markii loo fiiriy labada kun toddoba iyo tobankii labada kun saddex iyo tobankii taageerida uu ku lahaa madaxweynaha dalka uhuru kenyatta waa halka uu kasoo jeeda asaga ogow waa halku asaga kasoo jeeda madaxweynaha ayaa leeyahay taageere xitaa kama haysto laakiin haddii ololihiisa dib usoo nooleeyo waxaa laga yaabaa in si wanaagsan yuusufow dabcan warbixintan la soo saaray markaa dib ugu laaban welitifa soddon iyo sideed ilaa toddoba iyo labaatan waa waa lixdan iyo shan boqolkiiba waxaa ka harsan soddon iyo shan kale yuusufow taasi micnaheedu waxaa weeye waxaa jiro waa dad iyagu weli aan xaqiijisanin halka ay kuurahoodu geynayaan undecided yalla sidoo kale waxaa ka mid a ama waxaa jira siyaasiyiin kale iyaguna markaasi qeyb ka ah oo ka sidoo kale qeyb ka ah dhankaasi iyo kenya kuanza waxaan ogsoonahay martha karua ayaa jirta waxaa jira cyrus jurongo sidoo kale gideon moy ayaa jiro dabcan halhal iyo wax kasii hoose ayaa la siinaya laakiin xisbiga jubli iminka maalmahan yuusuf sidaa ogsoon tahay waxa uu bilaabay in guud ahaan dalka iyo si gaara gobolka bartamaha uu sameeyo olole dib loogu soo nooleynayo dadkana loogu gadayo xisbigaasi revival revolution ayaa laleeyahay oo mar kale dib loosoo nooleynayo sababta loosoo nooleynayo yuusufo waa ogtahay waa in raila odinga uu taageero halkaasi ka helo waxaa leeyahay waxaa loo sahlayaa in xisbigaasi siyaasiyiinta iyagu azimiyo taageersan halkaasi ay ugu tartamaan ama xisbiga jubli ay ka tartamaan laakiin ay qeyb ka ahaadaan weli azimiyo oo markii xil xilka madaxweynenimo la dooranayo raila odinga codka la siinayo laakiin haddii ay noqoto ama xildhibaan ama barasabnimo ee ugu tartamaan weli xisbigaasi jubliya iminka dib losoo noolaynayo waxaan ogsoonahay sidoo kale mar waxaa leeyahay eh, sida dadka iyagu siyaasadda falanqeeya ay leeyihiin madaxweynaha hadduu sidoo kale halkaasi uu tago waa gobolka bartamahe raila odinga waxaa u sahlanaanaysa sidoo kale in halkaasi uu ka gadmo iyadoona ogsoonnahay in maalmihii lasoo dhaafay halkaasi uu ku noqnoqonayay raila odinga gobolka bartamaha isaga oo ay markaasi hareero socdaan siyaasiyiin sidoo kale halkaasi kasoo jeeda xildhibaan gabaneyo senataro iyo sidoo kale kuwo kaloo aada u tira badan oo iyagu eh, gobolka mount kenya ama gobolka bartamaha kasoo jeedo dabcan maalmaha soo socda waxyaabo badan ayaan halkaasi iska bedeli kara ayaa leeyahay iyadoo dadka siyaasada falanqeeya ay leeyihiin boqolkiiba ee haddii madaxweyne ku-xigeenka boqolkiiba lixdan iyo ka kore amaba toddobaatan uu ka helwaa gobolka bartamaha taasi waxa ay caqabad ku noqonaysaa damciisa ee madaxweynenimo sidoo kale waxay leeyihiin raila odinga boqolkiiba soddon iyo shan keliya amaba soddon hadduu ka helo gobolka bartamaha waxaa u sahlanaanaysa in uu markaasi ku guuleysto xilka madaxweynenimo waa dabcan ee, waxyaabaha iyo xogogta iyo sidoo kale falanqeynta eh, dadka iyagu markaasi sida aadka ugu dhundaleela arrimaha siyaasadda mar walbana isha ku haya ayaa sidaasi leeyahay si guud warbixintaasi tifa ayaanu markaasi eh, eegeynay iyo halka ay kalonzo msioka ugu goyn karto in marka azimio lamoja uu ku biiro isaguse maxa uu ka dheefayaa yuusufow mar haddii uu ku biiro garabka raila odinga waa su-aasha taagan garabka azimio lamoja haddii uu ku biiro maxaa uu ka dheefayaa kalonzo msioka iyadoo aan ogsoonahay in hadallo fara badan hore laga hayay si wanaagsan yuusufow Eh, madaxweyne ku-xigeenadana gobolka bartamaha ayaa loo badinayaa in markaasi ay ka imaan doonaan dabcan Een, sida hadda la sheegayo muscab een, mada- horta madaxweyne ku-xigeen horta ma- iminkan ma sugayo een, kalonzo kalonzo musyoka ah waxaa leeyahay raila odinga dad ayaa u asteysan halka madaxweyne ku-xigeenkana dad ay u asteysan yihiin hadda ma- kaalin markaas u bannaan ma laha waqti hore ee la rabay inuu wuxiisa markaas uu meel dhigto kadibna uu arrimo kale u geli lahaa gorgortanka laakiin hadda gorgortanka siyaasadeed iminka la leeyahay madaxweynaha dalka kula jira waa qayb kale oo aan markaas aan la shaacin karin oo markaas sax hadhow laga yaaba in heshiisyada markay dhammaadaan ama doorashada ay dhacdo qaab kale markaas wadanka lagu hogaamin karo ay kusoo saaraan ama ay kusoo bixin ama ay kusoo bixi karaan ama ay kusoo saari karaan madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta iyo sidoo kale madax xisbiga laakiin wax dastuurka baalamarsan ama dastuurka dhinac kale ay ka sheegayo dabcan ma sameyn karaan haddaba waxaa lee keliya ay ku sha- ku shaqeyn karaan sidii xitaa saaka arkaysay musta- een, mustaqbalka siyaasadeed ee Kalonzo Musyoka waxay ku- keliya ku xiran tahay haddii uu ka baxo one kenyan alliance uu sheega ama haddii ay sheegaan in wada shaqeyn ay la sameynayaan azimio lamoja mustaqbalkooda hal keliya ku xiran tahay waana mustaqbalka b b i da oo maxkamadda sare keliya ku xiran tahay haddii taasi maxkamadda ay ku sheegto waxba kama jiraan ay ku tilmaamto daaqadan laga tuuro waxaa laga yaabaa in markaasi meel gabaan ah ay soo istaagaan asaga meel ayuu ku tilmaamay ama kuse ku tirsan yahay wasi- waa dabcan ninka kanu u tirsan sidoo kale maada karwa waxaa laga yaabaa in markaasi madax meel loo geliyo juronko in madax meel loo geliyo laakiin asaga ra-iisul wasaare muu noqon karaa wasiir waa su-aasha ma taagan asagoo yacni madaxweyne ku-xigeen soo martay laakiin yuusufow sidoo kale waxaa le waxaa warbixino hore ay sheegayeen ama siyaasiyiin iyagu iskala tirsayiin wiper Mhm.
Een, s- d- dabcan si gaara senatorka mcquini mutula kilonzo junior maalin uu hadlayay wuxuu yidhi anagu een, amaba wa xisbigeena wiper iyo kalonzo msioka madaxweynenimo ayaan u doonayn ayuu yidhi laakiin iminka waxay nagula gorgortamayaan in kalonzo uu afhayaan uu ba- baarlamaanka ka noqdo ama speaker ayaan loogu Eh, gorgortamaya dabcan waa sax eh, Ayuu wuu noqon leeyahay.
karaa waa meelaha keliya u fudud laakiin haddana ogsanow laakiin awood ayuu la yeelanaya muscabow afyeen howlahaasoo dhan iminkan waa la kala qaatay Eh, sida hadda markaa fiiriso u d a markaan tusaale kasoo qaadano een, madaxweyne ku-xigeenka een, stephen closom ah, waxaan ka wadaa madaxweyne ku-xigeenka ah, william ruto een, siyaasadiis markaa fiiriso wuxuu wataa een, azimi- kuwa kenya kwanza Eh, waa asxaabtii een, sida gideon mo oo Raila Musalia Adama, iyo Musalia Mudavadi Wetangula.
iyo moses otengula ayuu wataa Eh, kuwaas ayagana meel ayaa loo kala qaa sida hadda moses otengula waxaa leeyahay laga yaaba in afhayeen looga dhigo dhanka golaha senatka Mhm.
dabcan waa meel markaasi tilmaaman oo la dhoorsan oo halkaasi la isagana leeyahay.
ku haboon asagana ku haboon Eh, iminkaas in- sanadku ka tirsan yahay musalem mudafar asagu waxaa leeyahay waxaa loo raadinayaa qaybta madaxweyne ku-xigeenimada sida hadda warbixinta qaar ay sheegayaan laakiin ogsoonow keliya dad waxaa jiraan fara badan oo madaxweynaha ku-xigeenka daba socdaan xitaa qaar la sheegaya in xilal fara badan uu siin doono haddii ay xubno ka noqdaan hadda guddiga eh, doorashooyinka xuduudaha i e b c eh, raalli hada waa eh, guddiga markaas u qaabilsan asaga kuwa farsamada u qaabilsan Campaign-kiisa.
eh, campaign-kiisa u qaabilsan waxay sheegayaan in kalreeb la samayn doono laakiin kuwa reebka kusoo bixi waayo xubin ay weli kasii ahaan doonaan xisbiga u d a kuwaasoo jegooyin soo socda la siin doono markaa firas azimiyo loomoja aad baa loogu tira badan yahay madaxweynaha qayb ayuu kaga jiraa asagana asxaabu wataa raayal odinga asxaabu wataa maada karo asxaabbay wataa dabcan weliba culculus sidoo kale kasoo qaada wan kenyan alliance hadday soo galaan azimiya loomaja ayagana way sii cuslanaysa marka baarlamaanka sanadka iyo baarlamaanka afayeenka iyo kan sanadka iyo weliba wasiiro qaar waxaa jiraan wasiiro aan noqon karin hadda ma noqon karo railo ma noqon karo madaxweyne ku-xigeenka railada waa madaxweynaha uhuru kenyatta ma noqon karo wasiir asagoo madaxweyne soo noqday colonzo musyoka ma noqon karo wasiir laakiin colonzo musyoka wuxuu noqon karaa afayeen baarlamaan mise golaha sanadka u noqon karaa weliba wuxuu ka dirbadayaa tan baarlamaanka way kala awood badan yihiin sanadka iyo sidoo kale baarlamaanka markaad fiiriso marka way adkaanaysaa marka meelo qaar ayuu hadda ka baltimaya mar laga yaaba marka in haddana waxyaalo qaar uu usii baltamo sida au meelo qaar oo dowladda meelo fogfog hay-adaha kale waxyaalo fara badan in dowladda usii qorshayso waa laga yaaba madaxweyneha uu kala heshiiyo waa macquul yuusuf dabcan saa sheegtay halkan jega qof walba maarata jegadaasi laga fikirayo dabcan b b i maadaama ay dhacday iminkana la ogeen waxaa lagu samayn doono goorna way soo bixi b b i doontaa hadday soo laabato dabcan wa- way u fudaanaysaa hawsha ilan wasiir waxaa soo baxaya prime minister ama Waxyaalo fara badan baa soo baxaya.
wasiir ra-iisul wasaare ku-xigeenno laba ayaa soo baxaya dabcan eh, way fududaanaysaa hawsha laakiin sidoo kale ogsoonow o d m waxaa jira sidoo kale siyaasiyiin eh, iyo sidoo kale barasabyaal labadooda taam soo dhammaystay waxaa ka mid a joho waxaa ka mid a Wycliffe Oparanya.
Oparanya rag culculus ayaa halkaasi ku jira iyaguna sidoo kale halkaasi uu hanqaltaagaya ama ra-iisul wasaare ku-xigeen inay noqdaan amaba eh, xilal kale oo sarsare ay halkaasi ka qabtaan marka eh, yuusuf eh, wadahadalladu weli ay socdaan sida kalonza uu sheegayna weli een, waxaa markaasi la go-aamiyey ama lagu heshiiyey lama shaac bixin ama sida loo heshiinayo taasi oo dabcan weli gargortonkeeda uu socdo laakiin labada meel ama labada kooxood isma diidano ayaa laleeyahay imika oo way isku soo dhowaanayaan ama isku soo dhowaansho ayay muujinayaan balse waxaa laga fikirayo ama laga heshiinayo waa hanaankii markaasi layskugu soo dhowaan lahaa iyo waxyaabaha laisla meel dhigayo amaba lagu heshiinayo ayaa imika laga hadlaya yusufow hagaag goordhow eh, waxaan eh, maqli doonaa dhankaasi iyo baraha bulshada iyo sidoo kale eh, dhankaasi iyo fahamka eh, hogaanka ayaad dhegeysan doontaan dhegeystayaal eh, iyo baraha bulshada waxyaabaha markaasi maanta sida aadka ah loogu hadalhayo ayaanu markaasi eegi doonaa daqiiqadaha soo socda
waa tahay weli idaacadda star f m cunto gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeystayaasha eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan haddaba maxay tahay waxyaalaha markaasi ku qasbaya stephen closo misoko madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalka in markaasi imikan waan waan siyaasadeed sidoo kale uu la galo hal uu la galo halka horaan uu diidanaa in uu qayb markaas azimiyo lamoja uu ka qayb qabo iminkan gabagabadii maxaa ku cariirinaya maxaana ay danta ay ka wada leeyihiin maxay tahay madaxweynaha dalka uhuru kenyatta asig markaasi xilkiisa sii dhammaanayo welina mustaqbalka rajo muxuu uga leeyahay siyaasadda muxuu ka faa'iidayaa kalonzo musioka garabka azimiyo iyagu sabxay ka faa'iidayaan oo kusoo kordhinaya qodadka tooska ah ayaa dhegeystayaasha u furi doonaa si ay qeyb uga soo noqdaan ee barnaamijka oo fikradahooda ino usoo gudbiyaan dabcan dhankaasi iyo twitterka haddaanu eegno ee waxyaabo aada u tira badan ee halkaasi lagu hadalhayaa ee waxaa ka mid ah ee siyaasadda ee walow ay u badan tahay ee ninkan moses kuryaal leeyahay yuusufow ayaa isna si aada loo hadalhayaa waxaan ogsoonahay in bilihii lasoo dhaafay uu xanuunsanaa oo lugta laga hayay ninkan sidoo kale waxaa laleeyahay waa nin isaguna ee, markaasi xisbi ayuu wataa gobolka bartamaha ayuu kasoo jeedaa waan ogsoonahay markii hore waxa uu ka tirsanaa dhankaasi iyo garabka ee, ruuto ee hasla nation waxa loo yaqaano laakiin maalmahan ee, xisbi ayuu samaystay gobolka dalka uu ka maqnaa oo magaalada eh, Du- dubai ayuu jiray Een, maalinkii amaba hal habeen ka hor oo waraysi uu bixiyey waxa uu leeyahay anigu eh, ma dhihi karo ama azimiyo ayaan ku biiriyaa amaba eh, waxaan ku biiriyaa dhanka ruto laakiinse waan arki doonaa ayuu leeyahay mar la weydiiyey maxaa ka tirsanaad garabka rutoe maxaa ruto iminka ugu biirlaada wuxuu yidhi een, maadaama iminka isbahaysi cusub la samaysteen dhankaasi iyo muse sutangula iyo musale mudavari anigu ima suurtagelayso inaan aan xilligani anay kasii mid ahaado ayuu leeyahay balse muu cadeynin jihada ama halka uu u jeesan doono waana waxyaabaha sida aadka ay markaasi ugu hadalhayaan kenyaanka dhankaasi iyo eh, baraha bulshada ama twitterka ee maanta oo laleeyahay halkuu ku dambeyn doonaa moses kuriya waan ogsoonahay inuu xildhibaan ka yahay halkii uu xildhibaan ka ahaa madaxweyne uhuru kenyatta sanado badan oo markaasi aanu soo dhaafnay uu halkaasi laga soo doortay amaba si kale adaan u dhigo ninkan oo isku deegaan ka soo jeedaan madaxweyne uhuru kenyatta Eh, yusufow nin daktar oo lagu magacaabo manoj mitaal ayaa lahaa indiya ayuu u dhashay waxau leeyahay ama dadku ku boorinayaa inay cunaan saxarada lo-da ihimaa jirta yuusuf wuxuu leeyahay caafimaad ayaa ku jiro dhibeed iyo doodo badan ayuu qabanayaa kaadadii aa maqli jiray ee intii hadda ka hore la- warbixin laga soo saaray ga- kaadada lo-da haa in ay markaa baraka ay leedahay ayaa maqli jiray Ee.
ama een, ha- waddanka indiya inkastoo sidoo kale een, soomaalida xitaa kaadada lo-da kaadida lo-da waa yuusufow Ilaa anay cabdi kaadida jiro.
omiya mise Laakiin- kaadi geel kaadi ma aqaan kaadi lo iyo geelba sidaan filay inay tahay dhegeystayaasha nasixi doonaan Een, inkastoo adiga ah, garanay baadin weligaa soo marin
yuusuf anigu Waa- baadiye waan ku laakiin Sacow, sheeganaya markii ugu waxaan leeyahay dambeysay laakiin waxaa ku jiran een, sida ay khubarada ay ku sheegeen dhakhaatiirta ugu soo sare caafimaadka ay leeyihiin Mhm.
een, caafimaad fara badan ayaa ku jira kaadooy- ka- kaadada lo-da iyo tan geela ma dhihi kara yuusuf laakiin lo-da isaga iyo kaadi shayga.
kama hadlaya ninkan Mm, laakiin haltaas waxaa maqlaya saxarada inay tahay Eh, wuuna ku dhiirigelinaya dadka Aad iyo aad.
aniga Laakiin- waa- aniga subax walba wuxuu leeyahay Aha.
saxarada lo-da waan isticmaala waana cunaa laakiin ha- haddii aan kaa dabageeyo muscab Mhm.
ee, waddankaas horta waxaa jiraan laga caabuda lo waa ogahay een, sida qaar ay sheegaan lo-da aad- waxyaabaha laga caabuday ay ku jirtaa aad iyo aad dad qaar ee marka caawud.
waxaa laga yaabaa lo-daas inuu asaga caabudsan yahay ama uu caabudo Eh, yuusuf waa caawud maahan tan Mhm.
caafimaad ahaan ayuu ka hadlayaa ninka dib marka hadii Waa waxa daktar.
qofku- waxaa laga yaabaa hadda adiga adigoo muslim tahay waxaa la- waxaa le aad aaminsan tahay had sidoo kale inaad ku caafimaadayso qur-aanka laakiin gaalka ma aaminsano ama Si ninka wanaagsan.
aan ga- muslimka ahay ma aaminsano inaad qur-aan ku caa- ku caafimaadayso marka asaga saasa laga yaaba hadda in u arka caafimaad ahaan inay ugu jirto Mhm. muddo badan ee soo maarata soo isticmaalaya uu leeyahay waan ku cunayay ma waxaana arkaa uu leeyahay inay caafimaad ku jirto Mhm.
dadkana eh, yuusuf bakad iyo asxaabtiisana waxaan ku dhiirigelinaya ayuu leeyahay Mhm.
in in iyaguna ay isticmaalaan ama sidoo kale ay sameeyaan dabcan hadalaa-in aad u badan ayaa ka dhalatay oo ninkan waxaan leeyahay miyuu quman yahay mise waa some text missing yuusufow Mm. marka dhegeystayaasha laakiin waxaan leenahay
aniga kolley ani waxaa las- waxaa lasoo maqlo oo lasoo lasoo darsay laakiin dad qaar aysan sameynin dee qof caqligiisa qabo yuusuf saas samayn maayo Aad iyo aad.
Een, waxyaabaha qaar moogtahay dhaqankii iyo markaa eegtid iyo diintii xitaa ee, waxyaabahaasi kuuma saamaxayaan laakiin adduunka maalinba maalinta ka dambeyso wax cusub unbaa arkaysa baa Yuusuf.
maqlaysa unbaa arkaysa unbaana maqlaysa Mhm.
waxyaabahaas wax kasii daran dad sameeya ayaa jiro Mhm.
marka laakiin tan waxay qayb ka tahay Mhm.
arrintaasi dalka india ka dhacdo laakiin yuusuf sidoo kale ogsonow dalkaasi waxa uu ka mid yahay dalalka mucjisooyinka ugu badan mar walba lagu arko
Mm.
saas u ogsoonow yuusuf aad iyo aad dalka india Mhm.
waxa uu ka mid yahay dalalka waxyaabaha aan maarata maskaxgalka ahayn aad iyo aad.
ama khayrulcaadiga Mhm.
mar walba ka dhashaan lagu arko dadka halkaasi ee ku suganna mar walba ee qof walbaba wax astaan u gaara isaga uu ula soo baxo sida hadda ninkan maanta aanu arkayno daktar laakiin hadda sidaan ognahay soomaalida waxyaala qaar waxaa jira dhaqan u ahayd sida hadda kaadada geela oo kale waxaa maqli jiray in caafimaad fara badan u wato Mhm.
ay dadka ay isticmaali jireen Een, ayagunba hadda eh, nooga dambeeyeen noogana horeeyeen filaya yuusuf inay waxaan nooga filayaa sii weli doonaan.
haddaan been sheegin xanuun la-ow maa la dhahaa ayaan maqli jira saan filayo miya kaadada I don't know, kaadada lo-da miya mise kan geela ma ma ma ma hubsan karo laakiin hadda ma I'm not sure 100% boqolkiiba boqol laakiin xanuun noocaasi ah lowga markayuu ku dhacaa ee, la-owga yuusuf oo qof walba ku dhacaa saan filayo dumarka u badan shuw Ee, aniga hadda qofkaasi qofkaas qofka afka ka go-a lowgu Mhm.
lagu sheegaa Mhm. markaas kaadada sidoo kale kaadada waxaa loo isticmaali jiray kaadada xoolaha markii biila-aanta ay dhacdo yuusufow Mm.
dadku ay iska isticmaali jireen maaha iskaga dhaqanaan weligaa masdimashaadi aniga markaa baadiyaha jirta aniga labada kun iyo tobankii hata baadii ugu dambeysay ugu dambeysay werigaasna ilaahay baa sheegi karaa xaalka waa tahay bal dhegeystayaasha eh, fursadahan siinu muscabo qodobka dooda haddii xasuusis hagaag waa si guud eh, barnaamijka azimiyo iyo weliba kalonzo ku biirida iyo suurtagalnimada halkaasi ayaanu uga hadlaynaa dhegeystayaal iyo inuu kusoo biirayo garabka raila odinga waxa uu ka faa-iidayo iyo sidoo kale waxyaabaha markaasi la dhihi karo waa uu ka faa-iidayaa sidoo kale waxyaaba uu kusoo kordhinayo dhanka garabka azimiyo ee raila odinga ayaanu markaasi barnaamijka ku eegeynaa isagoo si toosa u sheegay maalinkii shalaheed in wadahadal uu kala dhexeeyo garabka azimiyo ee raila odinga uu hogaamiyey waxauna uu iminka meesha ka saaray marar badan oo lagu eedeeyey ama isagooba uu afkiisa ka sheegay oo uu yidhi anigu iyo raila waanu kala dhimanay mar dambe wada shaqeen mana dhexmarayso mana dhexmari doonto ayuu marar badan yidhi balse iminka waxaa lasoo werinayaa in isagu uu qudhiisu diyaar u yahay kana mid yahay dadka garwadeenka ka ah in wadahadal halkaasi uu la galo si dowladda ay usoo dhisaan doorashada soo socota shacbiyad badanna halkaasi ay oga helaan dhegeystayaal kalonzo msioka iminkan xilligan aanu joogno maxaa markaasi ku kalifaya kuna riixaya in wadahadaladaasi uu u furo markii horena albaabada uu ka xirtay muxuuse kusoo kordhinayaa azimiyo maxuuse isagu ka faa'iidaya eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaasha qadadka ku jira yuusuf haddii fursada aad siiso dhegeystaha ugu hore halo star f m halo soo dhow walaal
fatus gaarsaa
halo
dhegeystayaas waxaan u maleeyaa qadka uu markaasi ku jira balse uusan hadlaynin xigaha kale qaadka telefoonada sina markaasi dananaya sidoo kalena mascab mala socota in gobolka waqooyi-bari sidii waayadii hore aysan ahayn iminkan ay aada u fahamsan yihiin sidoo kalena ay gorfeenan karaan la socon karaan darsi karaan siyaasadda mustaqbalka wadanka iyo sidoo kaletan gobolka waqooyi-bari haddaad ogeen dabcan waxaan aada u bogaadinayaa dhammaan dhegeystayaasha kuwa markaasi ku xiran barnaamijyada subaxii ka baxo idaacadda star f m weliba kuwa aada ku dunaya dhanka siyaasadda isniintii arbacadii iyo sidoo kale khamiistii ee jimcihii raali noqde in aan aada uga mahadcelinayo waqtigu faraha badan ay isku taxalujiyaan sidoo kale diiradda saaraan arrimaha wadanka si ay u socdaan dabcan gobolka waqooyi wuxuu ka mid yahay wadanka haddii siyaasadda wadanka ay ka socoto tan mumbaaso ka socoto iyo tan bartamaha ka socoto iyo tan ka socoto galbeedka dalka la mid waayo tan gobolka waqooyi bari ka socoto dhegeystayaal haddaba qof waliba waxaa laga doonaya in markaas uu fahmo qofka muscab xalle haddii siyaasadda uu fahmay wuxuu fahmay gobolka siyaasaddu fahmay wuxuu fahmay tan deegaankiisa wuxuu fahmay tan tuulada wuxuu fahmay qofka siyaasiga xitaa insan uu gaadi karin uuna fahmayo ajendaha iyo qorshaha uu wato siyaasiga dabcan waa mid markaas cid weliba ay dareemi karta fahmi kartana dhadhanka uu fahmi kara siyaasadda waxay tahay ku salaysan tahay waa la ogolyahay xitaa diinta islaamka ay ogashahay in qofka siyaasadda uu fahmo wax fara badan uu iska dhiso ilaan waddanka ku sugan tahay dee siyaasadda ay ku salaysan tahay wax waliba wix adduunka uu ku kala socdo maanta uu ku horumarana waa qeybaha siyaasadda waxaana markaas leeyahay weliba ha noqdaan kuwa ayaga fikirkooda ku salayn kara siyaasadda iyo sida u socotana dhadhamsiin kara dadka kale ee dhegeysanaya weliba aan fahamsaneen in aad markaasi horyaal aad u noqoto qadka telefoonkaas wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu walaal soo dhowow
walaal barqo wanaagsan idinka dhegeystayaasha shukran soo dhow magacaaga
soqoyaha walaalo iitas ruqiyo xuseen soo dhow aan ku salaamaya
waa kaa qaada walaalo maasha allah nabad baan ku aqbarisan ilaahay baa mahad iskale walaaliisboo horta adiga maanta waxaad ka hadlaysaan aan umalayna xaalada mada dalkaas ka hadlaysaan laakiin annagana mid gooni ahaan aan haysta maanta ma
aad iyo aad aad fahmaysaa waa wajeer aad iyo aad waa wajar wallaahi qasii labaan haysta taasi oo shacabki maxaa waaye nin jab iyo fahma jab
haye
isboo wallaahi oo shan sano oo macnaha ilaahay xaalkeeda ogyaon baana soo marta ilaahay mid kale ha noogu bedela aan leeyahay
aad iyo aad halaa waan ku maqlaya ruqiyo
walaala koley inay madaxyaasha madaxda inay dadka shacabkooda u furaan un baan aada iyo aada horta u bogaa aan ugu sheegi lahay Mhm.
maxaa yeele abaaro fara badan aa lasoo mariyo sifo oo waxaa lasoo maray corona oo dadka shacabka koley aada bay u dhigan yihiin Mhm.
koley madaxda inay taas dayaan inkastoo hadda maanta waqooyi bar inaad aada uga hadlaynaa filaa laakiin waaba qodob taagan oo maanta meesha ku jira waa tahay aada u mahadsan tahay eh, ruqiyo dabcan hujaar waxa ka socda waa lala socdaa baraha bulshadan aad bay u qabsatay waxaa leeyahay laba gabana Iyo laba- laba iyo baraasab laba- ku laba xigeen.
baraasab ku xigeen Yuusuf.
waxyaala markaas taagan waaye bal dhegeystayaasha kale qaadka telefoonada siino eh, mascawow en, si fikirkooda barnaamijka kalosum sidoo kale arrimaha ay uga qayb qaataan star fm soo dhowow ayay halka ku sugan tahay waa tahay qofkaasi isagana waa uu ka mashquulsan yahay fadlan een, dhegeystayaasha waxaa mascab u sheegaya hal qad oo keliya inuu shaqeynayo qadka kale uu cali naga haysto aan siiyo fursadda star f m halow
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سراج عبد الرحمن وعليكم السلام عليكم يوسف aad iya soo dhow saaxiib
waan dhowahay ehe
Eh, kulley waxaan malaynayaa waa un haddii waxa socdo waa un kulley gorgorkan siyaasadeed labada dhinacba ehe
labada dhinacba kulley nin walba waxaan buu danaynayaa saan filaya ehe
laakiin hadda asagoo kulley wax weyn oo sumcad ahoo hadda uga soo kordhaysa male laakiin kasta waxa cadaadis un baan ku malaynaya oo xagga maaragtay eh, meesha hadda isagu kasoo jeedo maaragtay siyaasiyiintiisa ay ku yara cadaadinayaan inay maaragtay uu garabkaas ka tago maadaama said u taheersan yihiin xaggan maaragtay aad iyo u jaban.
aad aad iyo aad aad iyo aad waas un baan malaynaya cadaadiska inaan bumaadkana hadda uga gorgortamahaya maahane marka ma cadaadis asaga lagu hayo ayo dantaas waxaasoo dhan ku kalafaysaa aa taan baa ku riixaysa marka daxaa boosin buu ka raadinaya waxa uu ka helaya hadda weyn oo kasii muuqdana ma laha mhm
sumcad hadda uu soo kordhinayna sida intii shabcida shacbiyadda oo dadkan siyaasiyiintan kale ee gobolkaas uu kasoo jeedo taageersaneed u malayn hadda wax u weyn oo hadda si uu soo kordhisanayna inay jirin baan filaya aad iyo aad
marka qoladan kalena de hadday maanta la heshiiyaan waxaan malaynaya ayagana sinkooda way fahmahayaan oo arrinta iyadeel marka kulley haddii maaragtay ay kulley sumcadun bay ka raadsanaya hebel baan ugu soo biiray kulley way rabaan haddee inuu kusoo biiro laakiin asiga waxaan malaynaya wax weyn oo faa'iida hadda ugu jirto inaysan jirin marka maxaa uu ka dhaxli karaa haddii xitaa eh, qayb uu ka noqdaa zimiola omoja siyaasadda markay ay kusoo baxaan la calla
wax hadda uu ka dhexlaya maba jirto oo weyn oo kasii faa'iidi kara maxaa yeelay ninkan oo hadda uu uu daba socdana waa ninkii marka horeba meel cidlo uga tegay oo heshiisna aan maaragtay heshiiskii la galayna aan waxba uga sheegin Mhm.
ee xisbigiina maaragtay meesha uga tegay oo maaragtay hadda dadkii saaxiibadiisa meeshay ku biireen inuu ku biiro baa horta kulley uun ul fiicneed laakiin inuu ka haray haddana saacadan uu maaragtay waxaa ula Marka jeedaa ugu dhahay, keligii baan waxaa ula jeedaa taagay.
gid waxaa ula jeedaa msale mudhabadi iyo haa haye
dadkaas inuu marka horeba maaragtay raaco wuxuu ka helaba xaggaas inuu uun maaragtay xisbigaas siito xagga u xoojin baa u fiicneed aad baad mahadsan tahay sal cabdiraxmaan maana idin salaam shukran aad u mahadsan yahay saaxiibkaasi een, wuxuu leeyahay dabcan cadaadis dhanka siyaasadda eh, dhanka uu kasoo jeedo loo- kaga imaanayo ayaa ku qasbaysa in uu dhanka madaxweynaha hadal uu la sameeyo Waa sida uu xabsana cabdiraxmaan uu sheegay Een, waa tahay bal dhegeystayaasha kale qadka telefoonada siinayaan inkastoo hal qad uu markaasi saaka u shaqeynaya qadka kale uu culeys fara badan culeys fara badan uu ka jiro uuna sidoo kale shaqeynaynin laakiin waa laga shaqeysiin doonaa waqtiyada soo socota walaal soo dhow salaamaya
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacalaykum salaam waraxmat ullahi barakaatu أنا زينب بسوني soo dhow maama zeynab
waan dhowyahay horta kalluunka xaggiisa laga hadlaya marayna mhm
dee wax macnadaba soo kordhinayo malaha dhankiisana wuxuu ka faa'iidayo malaha dhanka kalena wuxuu u faa'iideynayo malaha maxaa yeelay siyaasadiisa marka hore say ahayd saacmadooyisa oo macnaha iyo wixi hadaluhu ku hadlayo in wiilka sheega cadaadis dhanka oo qoyski macnaha ugu imaaday xisbigiisa iyo dhinaciisa ma ogis mhm wax weyn buu soo kordhinayo sabcan malaha hadduu dhanka kale raaci lahaaba roonaan laheed buu oo xoogaa yaro boobooleyn laakiin dhankan hadduu ku biiro waxa uu kana usii dhamani wuxuu kusoo kordhinayo malaha aad iyo aad
marka waa un- adi siyaasadun baa ka dhintan kolka horeba waxaa waaya way baa lalahay de la- meel uu raacu garan waayo marayna intuu madaxweynaha dhankiisa buu qolba adiga dida madaxweynaha soo jiida oo marayna mhm
marka sacnuhu kasii burburinaa ma wuxuu soo faa'iideynayo malaha marka dadkaana waa adiga lagu soo biirun waa aqli ma noqonaysa laakiin saas unbuu dhankaa u raacayo aad iyo aad
Waa saasaan dhilaani waa tahay aad umadsanta maamad zeynab likoni sida quruxda baan fikirka saliimka uga dhiibatay oo naga mahad celinaya xegayaasha qalaqaadka telefoonada sina weli eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber eber shan hal eber shan ayaa weli naga dhegeysanaysaan xigaha qaladka telefoonka ku jira Salaam alaikum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu saaxib waan ku salaamaya waa maxamuud balaaga adduun oo balaaga yar mashquule saaxib maxamed calimiya maxamed nuur balaalay maxamed nuur banaaney soo dhow maxamedow waan dhow saaxib waan ku salaama rabta waxaan ka humay bayaan waan kala mashquulnay ma garat aad iyo aad noo soo dhowo mar kale waan dhowahay maanta yar nasan xaaji macaay baan eh, nafaas u helay mhm
waan xaargersanahay codkayna waan ka xumahay ma garat aha
siyaasadda maanta eh, azimiyo iyo kolonso soomaaho aad iyo aad haa
azimiyo iyo kolonso waxaa waay horta waxbaa laga faa'iiday ma garat mhm ninka id weyn buu ku dhashay mhm
anaga haddii aan lahay xisbiga o d m qaar azimiyo waxaan aada usoo dhaweynaynaa dadka eh, ninkaas kasoo jeeda ma garat haye
marka isaga shaqsi ahaantiisa aniga uma jeedin cid uu ku dhashaa u jeednaa aad iyo aad ma garat aha
marka hogaamihii iddaas u weynaa oo intaas ka sana marwaxayne kuweyn wasiir intaas soo maray iddaas ku dhaarto waay ma garat aha
mar ninkii odayg ahaa haddii dawladdii mustaqbalka ku biiro aha
ayagana xushmad baa u tahay cadaadiskiin waxaa ka imaada xagga hogaamiyaha ciidahaas ma garata waa hadda gabadii gafana ahayd saad ngilo t hataa ku dhaaratay in rayla madaxweyne noqonayo aada iyo aad ninkii hadda majaaqo isagana ee daraad ee, wixii lagu soo goray ee, ee, wargeeskan arkayna ma garata Mhm.
marka horta adaayis dhinaca booskiisa ka imaaday baa ninkan haya Mhm.
waxaa la yidhahda saaxiibo inaga hadda boos aan lahay weligaan o d m ee dhinaca oo siyaasadda ismaxay siyaasaa ku jiri jirnay Mhm.
madaxda badana oo sida baarlamaanka nimanka oo dhan meesha u badan yihiin Mhm.
warniya waxaa la doontiga ku raaceen sidii muslim tangula iyo ninkii kale ma garata Mhm.
soo laba nin oo hogaamiye ahaayeen baa hadda inti- xaanka iska socota laga dhigay Mhm.
bood nin baa ku biireen madaxweyne kuweyne ma helayaan sababoo ninkan ruuto madaxweyne kuweyn uu waxaa rabaa gooskan madaxweynaha gees inuu ka keeno ma garata Mhm.
faylan wuxuu rabaa isin inuu xakim madaxweyne uu kuweyn uu ka keeno un.
Mhm.
labada meelood meesha loo jeedo waa meelahaas Mhm.
marka ninkii ruuto ku biiri oo labada nin hadda la socdaan ayaga waa un gaar garab buuxis waaye ma garata Mhm.
markay ugu badatay wasiir laga dhigayaa Mhm.
maadaama xisbigooda waxba aan haynin oo iska daldalmahay ma garata Mhm.
laakiin kaloos haddaan usoo galo Mhm.
waxaa waaye ninkaas anaga waan soo dhaweyneynaa waan ku faraxsan lahay isagana haddii ilaaha yidhaa oo dawladda dhalaso waxaa waaye b b i baa banaanka taal waa la ansixina ma garata laakiin xitaa haddii lasoo dhiibo xilli waxba ma soo kordhinayo marka maxay tahay marka wuxuu soo kordhinayo tanka shacabka isaga kasoo jeeda anaga u jeedna maa isaga shaksi ahaantiis waxba nooma soo kordhinayo xitaa waxaa leeyahay hadduu kusoo biirin hadduusan kusoo biirin
Mm.
wax faa'iido u keenaya ma laha leeyahay laakiin dantiisu hadda keli u fiirsanaya
maya wuxuu keenayaa eh, dad kuley nin dad baa iska raacsan haddii uu badana eh, aqlabiyadu boqolkiiba laba hadda unuu keeno anaga waxay la sheeg- sheeg- la sheegaya anigo aan ku faraxsaneen Mhm.
oo dad iska mucaarada iska soo waxaa magta telekoobka soo saaraan uma oynig magta dad iska shaksi waay ma garata Mhm.
annaga toddoba iyo labaatan nagu qoraan anaga konton iyo shan ama nagu qoraan bay ahayd ma garata aada iyo aad marka anaga nafteena ninkii meesha ahaa baa sideed iyo soddon ka dhigeen sax marka waxaa anaga waan ka xunahay shirkadooda inaan dacweynaan ku dhownahay ma garata Mhm.
marka kalonso anaga eh, waxaan soo dhaweyneynaa wa- sababo dad baa iska raacsan Mhm.
marka lama yaabsa karo ma garata Mhm.
haddii hataa laba kunoo qof hadda meel naga marin lahay hadda nagu soo biiraa soo faa'iida ma o Mhm.
intaanaan ka raadinaynaa anaga ninkan waan soo dhaweyneynaa waxaan leenahay waa daahday soo dhaqso marka dawladda dhalatana ee wasiir ra-iisul wasaare ku-xigeen baa lagaa dhigi wax kale kuley ma helaysid ma garad aada iyo aad aa marka waxba aqtari makolonsa musiiqa waa ku biiri nafteeda maarta Mhm.
codow jibis wey aada iyo aad anaga marka codow jibiskaasaan ka rabnaa marka waxaa leedahay eh, intii cadowga eh, meel kale uu kaga faa'iideysan lahaa dhankiina eh, dhanka azimiha kaga faa'iideysto ha hadeed labada nin ninkan ku biira isagana kusii beero laakiin iyada haddana saa ay tahay haddana waxaa leeyahay shacbiyad ahaan waa looga roon yahay waa looga itaal badan yahay Een, weli waxaa hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka ka waran soddon iyo sideed boqolkii wata halka railan u wata labaatan iyo toddoba boqolkii haddee waxaa waaye waxa tan haddaan kuu sheegayso ma shirkad iska beenbeen ee soo abuurtay ma garad haye khayla isagoo systemka ku jireen baa weligiis alihiis boqolkiiba konton iyo shan ba- shacabka hogaamin jiray haye sanadka isagoo systemkii hogaaminayo mhm sideetan boqolkiiba baa laga rabaa ma garad haye maalinta bishii sideed taa sagaal agost aad haddii ilaa yidhaha afar saaca ayagoo in biil ku dhawaaq isaga lagu dhawaaqi doonaa aad baad umaasan tahay maxamedow oo ku salaam saaxib shukran aad umaadsan yahay saaxiibkaasi sida quruxda badan fikirkiisa saliimka ah uga dhiibtay sidoo kalena uu u falanqeeyey waa fikirkiisa saliimka ah waa soo dhibinaya saaxiibkaasi oo kale sida quruxda badan ay uga dhiibanayaan mar waliba idaacadda star f m codka gobolka qoybari iska bedelaan ku leenahay warkii ayaa goorro maqli doontaan laakiin hal dhegeysaan qadka telefoonka siin ayaa dhegeysana intaan warka xamdi gurey aanan markaasi mikrofoonka siin walaal soo dhowo magacaaga saacid haye
kolley sakiinta nabistan uma malaynaya inay wax badan kasoo keenayeen xisbigan odigan baartay ruuto baalkan aan dhihi jiray rayla ah mhm
marka niman walba ayagaa isku mashquulsan ayagaa maarata nin walba wuxuu leeyahay hebel waqti qabo marka uma malaynaya inay wax weyn ka faa'iidayaan sababtoo ah dadka waxay wax ku faa'iidaan midnimada mhm
marka annaga hadda jeer kolley wax ka dhacay waad ogtihiin niman hatiin oo warbaahinta ka shaqeeya marka ninkii gurigiisa iyo caruurtiisa iyo jiraankiisa ku mashquulsan goormo kenya wax ka keenaa haye
marka wax weyn inay faa'iideynayaan uma malaynayo hadda ninkii nooga ronayo albardo aad hore dhaqaaqayna asana hadda waaba dhinaca kalu maray laakiin wax weyn inay jiraan uma malaynayo waa arki doonaa insha allah qamna hor dhacay
aad baad mahadsan tahay saaxiibkaasi xigaha kale qadka telefoonkaan siinayaa eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan khadka kaliya inoo shaqeynaya waa eber toddoba dhegeystayaal waa kan waa eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadkaas oo kaliya inoo shaqeynaya dhegeysta inkastoo qadka kale markaas wax laga qaban doono saacadaha soo socoto hadduu ibaaraale ka noqdo walaal soo dhow ku salaamaya
dabcan qeybiyaha ugu dambe ayaanu u guda gelaynaa star fm codka gobolka waqooyi bari nagala socotaan musacab iyo bakad ayaa barnaamijka idiin daadihinaya barnaamijka maanta waxaan uga hadlaynay waa dhankaasi wadahadalada hoose ee u socda garabka azimio la umoja ay u hogaamiyo raila odinga iyo weliba garabka oka uu qeybta ka yahay kalonzo musyoka iyadoo maalinkii shalay aheed uu kalonzo musyoka shaaca ka qaaday in wadahadaladaasi ay jiraan ayna socdaan maalmahaas u socdana ay markaasi mustaqbalkana dhow ka fikirayaan sidii ay u wada shaqeyn lahaayeen haddaba waxaanu eegaynaa waxyaabaha iminka kusoo beegay in kalonzo musyoka wadahadaladaasi ogolaado sidoo kalena sheegaya in isagaba uu si aada ugu hanqaltaagayo in ay miro dhalaan xilli horene ama mararkii horene isagu kasoo horjeeday arrintaasi sidoo kale si lamida waxyaabaha ay ka faa'iidayaan azimiyo haddii ay helaan kalonzo isna waxyaabaha markaasi halkaasi ooga cad uu ka faa'iidi karo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan daqiiqadii ugu dambe ee barnaamijka ayaanu u guda gelaynaa dhegeystayaal dhegeystayaal koobanna waa unu siinaynaa fursadda si ay barnaamijka qeyb uga soo noqdaan hallo star f m wacalaykum salaam waraxma waan kaa qaaday walaal haye fartuun soo dhawow barnaamijka u gudagal waa ku maqlayaa fartuun waa ka xumahay dhegeystaha xiga hallo star f m hallo star f m dhex hurday qadka saaxiibkaasi isma maqalno mar kale dib usoo bigsayaan leeyahay asna dabcan gabagabadii daqiiqadihii ugu dambe ee barnaamijka hogaanka xaaladda dalka ayaanu ku sii siqeynaa dhegeystaha kale ee qadka ku jiraan siyo hallo star f m
asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
haye yuusufow iyo mubakad waa salaamantiin waanu kaa qaadnay
haye oo fiicana magacaaga inoo sheeg
maxamed xuseen abow halkee joogtaa maxamed
xarun haye barnaamijka u gudagal
siyaasadda saaka laga hadlay adiga mhm
horta waxaan isma dhaamaane mhm
ku walba suu wax ku goosan lahaa ambuu falkaaga ku jira ha
nin walba suu asug wax ku heli lahaa ha
ambuu falkaaga ku jira kii aan sirta allah soo geliy maaleen haye
oka kalonzo waa mahadsan yahay maxamed Eh, cid walba wuxuu leeyahay waxa ay u hanqaltaagaysa ama doonaysaa wixii isaga dan ugu jira xigaha hallo star f m waa ka gudbeynaa fadlan haddii aad doonay inaad barnaamijka qayb ka soo noqoto ha cidhiirinin saaxiibada kale amaba qadadka ku cidhiirinin eh, si ay markaasi barnaamijka qayb uga soo noqdaan adiga dhegta keliya ku hay raadiyaha oo markaasi eh, dhegeyste le- noqo dhegeysta xiga hallo star f m hagaag waxaa moodaa in markaasi uu yahay een, qof isagu aan doonayn inuu barnaamijka kasoo qeyb noqdo ama qeyb kasoo noqdo Een, hal waxaana sidoo kale eh, ka raaligelinayaa saaxiibada in hal qad oo keliya uu inoo shaqeynayo amaba hal eh, number oo keliya oo dhankaasi eh, qadka kale uu isagu shaqeynaynin Eh, dhegeystayaal hogaamiyaha wipa kalonzo musyoka ayaa si cad waxa uu sheegay in heshiis u dhexeeya isbahaysiga one kenya alliance iyo weliba hogaamiyaha dhankaasi o d m ama garabka azimio laumoja uu dhowaan oo soo guuleysan karo mr kalonzo ayaa sheegay in inkastoo aan weli la isku afgaranin qaabka ay wax u dhacayaan haddana wadahadaladu ay socdaan balse weli aan laga heshiinin qaabka wax loo dhigayo iyo waxyaabaha markaasi ee ay iska markaas isdhaafsanayaan ama iska saxiixanayaan waxa uu sheegayaa in wadahadalada ay hormuud yihiin ama hormuudka ka yihiinba madaxweyne uhuru kenyatta raila odinga iyo weliba hogaamiyaasha kale ee oka isbaysiga oka ayaa ka kooban kalonzo gudoomiyaha kanu william moy hogaamiyaha naag kenya mada karua iyo cyrus jirongo oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee united ama dimuqraadiga united ee kalonzo waxa uu markaasi ku faraxsan yahay inay dhowaan heshiis gaari doonaan waxaana uu yidhi wakhtigii lagu guulaysan lahaa doorashada madaxweynaha ee wareega koowaad waa ay soo dhowdahay waxaan ku jirnaa ayuu yidhi wadahadal si arrintani loo xaqiijiyo waxaan wadahadal kula jirnaa uu yidhi hogaamiyaal aanu isku fikir iyo isku aragti nahna shalay kalonzo waxa uu markaasi sheegay inuu hogaamiyaasha xulafada laha madaxweyne uhuru kenyatta ee wadahadallada u dhexeeya amaba oo kala dhexeeya oka ilazimiya uu ku jiro xogeyaha amaba wasiirka wasaaradda arrimaha markaasi gudaha fred matiangi waxa uu sheegay ama uu ku tilmaamay matiangi inuu yahay mid ka mid ah dadka jecel midnimada qaran hogaamiyaha wipa waxa uu markaasi sheegay inaan wax cuqdad ah uu u qabin qof kasta oo damac leh iyo in ciidan markaasi midaysan oo isu keena oka iyo hogaamiyaasha la fikirka ah ay noqon doonto bilowga waxyaabaha uu ku tilmaamay inay noqonayaan waxyaabo waaweyn oo dalkani ka dhacay imaan doonana maalmaha soo socda iyo bilaha soo socda ayuu leeyahay kalonzo musyoka waxa uu intaa ku daray inay si simani u wada shaqayn doonaan isbahaysiga kalonzo waxa uu ku sugnaa ismaamulka kisii si uu markaasi u sugeeyo amaba uu u gado isbahaysigaasi oka iyo in xisbigiisa wipa sidoo kale taageero uu u raadiyo isaga iyo taageerayaashiisa waxa uu kula hadlay deegaanka musoco kolonzo wuxuu ka hadlay safarkiisi siyaasadeed ee raila isagoo sheegay inaysan saamayn doonin ama khaladaba ay samayn doonin doorashadan soo socota waxuu yidhi labadii kun iyo saddex iyo tobankii iyo labadii kun iyo toban iyo toddobadii qayb ayaanu ka aheen waanu isla safneen balse iminka suurtagal ma noqonayso in khalad siyaasadeed oo kale aanu galno oo ay arag ayaanu nahnaa ayuu leeyahay marba haddii aanu midowno kolonzo wuxuu ahaa raila saaxiibkiisa labadii kun saddex iyo tobankii labadii kun toban iyo toddobadii wuxuu yidhi markan waxaan ku guulaysan doonnaa wareega koowaad waana sababta aan u hadlayno ayuu yidhi madaxweyne ku-xigeenkii hore ee waddanka ayaa ammaan markaasi iyo boogaadinba waxaa laga dareemay inuu u jeedinayo garabka raila iyo saaxiibadiisa ay iskala tirsan yihiin oka isagoo sheegay inaanay ahayn kuwa markaasi hunguri ku jira iyo shaksi dana ah ama dana shakhsiyeed wado haddii wadahadalladu ay midho dhalaan dhegeystayaal waxa ay dejin doontaa amaba ay markaasi qayb ka noqon doontaa in dagaal iyo weliba culays ay saaraan dhanka isbahaysiga kenya kuanza ee uu markaasi ay qaybta ka wada yihiin ama ka wada tirsan yihiin madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto hogaamiyaha a n c musalia mudavri iyo weliba midka ford kenya moses wetangula waxauu sheegay in haddii ay dowlad dhistaan ay soo nooleyn doonaan beeraleyda caafimaadka sidoo kale ay ka shaqeyn doonaan halka sidoo kale dalka ay markaasi ka dhigi doonaan mid warshadaysan oo kenyaanka dhammaantoodii u samayn doonaan jawi iyo bay-ad ay ku noolaadaan kuna ganacsadaan dhegeystayaal waa suurtagalnimada iyo wadahadallada hoose ee iminka u socdo labadan garab garabka raila odinga ee loo yaqaano azimiyo dabcan sidoo kale xisbiga jubbaland ayaa qeybka ay u hogaamiyo madaxweyne uhuru kenyatta sidoo kalena garabka kalonzo musyoka iyo weliba kenya kwanza ayaa qeyb ka ah dhegeystayaal waana si guud qodobkii maantaan barnaamijka uga hadlayna hal dhegeystayan doonaya dabcan inaan barnaamijka fursadda u siiyo intaaan soo gabagabeynin si fikirkiisa uu nolo soo wadaago bal waxyaabaha ima xilligani kusoo aaday ama kusoo beegmay ma dabada ka riixaya kalonzo musyoka in uu isagu kusoo biiro ama wadahadal hoose la sameeyo raila odinga iyo xulafadiisa isagoo ogsoonahay in marar badan oo hore uu ka dhaartay ama arrintaasi uu sheegay inay tahay calaa casha oo timo kasoo baxday in kalonzo iyo raila ay wada shaqeeyaan sidoo kalena iminka waxa uu ka faa'iidi karo ee u cad isaga iyo waxa isagu ay ka faa'iidayaan dhegeystayaal hagaag dhegeystayaasha ugu dambeeyaan doonayaa hal dhegeysta dabcan inaan barnaamijka fursad u siiyo si uu qeyb uga soo noqdo halo star f m halo star f m hagaag saaxiibkaasi isma maqalno dabcan waxaa moodaa in sidoo kale dhankaasi iyo qadadka ay cilad ka jiraan ama cilad farsamaba waxaana markaasi barnaamijka halkaasi kusoo gabagabeyn doonaa dhegeystayaal maadaama aan daqiiqadii ugu dambe isla soo gaarnay barnaamijka hogaanka waxauu inoo soo bilowday dabcan toddobadii iyo qadar soddon daqiiqo ama barkii xaalada dalka ayaanu uga hadlaynay isniin arbaca ilaa jimco ama jimco saddexaasi maalin ayaanu uga hadalnaa xaaladda dalka muscab ismaaciil iyo weliba yuusuf fakad ee barnaamijka idiin daadiinayay isniinta ayaan dib u kulmi doonaa hadduu eeba yidhaahdo dhegeystayaal barnaamijka madasha ee dhankaasi iyo waxbarashada matanaad ayaad dhegeysan doontaan daqiiqadaha soo socda dhegeystayaal iska bedelina mawjada barnaamijka halkaasi ayaanu ku soo afmeerina waxaan idinku dhaafayaa inta sidaasi iyo nabadgelyo